إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آه وحن براروجينيا madida markaynu ka warramaynay waxaa markaa loo baahan yahay marka uu qofku iska maydhayo madida yacni sida raajixa waa inuu markaa isla maydho xiniyaha iyo markaysagaa dakarkaba waa inuu markaa wada maydho waayo riwaayaadka qaarkood baa siyaadinaysa in markaa la maydho walunsayayn marka waxa weeye ziyaadadaas yani waxaa laga qaatay culamada qaarkood ay ka qaateen in markaa iyagana in la maydho inay markaa tahay waxaan kaloo tilmaamayaa marka aynu ka warramaynay mas'alada xadiidka inoogu dambeeyey taabashada markaa dumarka waysada ma jebinaysaa mise ma jebinayso aqwaasha ku sugan waxaa ka mida qowl odhanaya waxaa la kala farqinayaa hadduu shahwo u taabto iyo haddaanu u taaban laakiin calaa kulli xaal sida raajixa waxa weeyaan inaynan farqi kala lahayn oo hadduu shahwo u taabto iyo haddaanu u taaban midnaba inayna markaa waysada jebinaynin sida raajixa ah masaladaas ilaa kaaynu ka hadalnay waa markaa wayse jebinta ama waxa weeye arrinka ku saabsan taabashadu ma u bannaantay mise uma bannaana taasi waa mas'ala ukhraa oo marka ahlucilmigu qofka dumar ee ajnabiyadda ah ee aan sawjadiisii ahayn waxay yidhahdeen ninku inuu taabto uma bannaana ba muxaram waa laisla ogolayay taas inaynay bannaanayn taabashada uu taabtaa inaynay bannaanayn waa la isla ogolyahay marka macnaheedu ma aha marka la leeyahay waysada ma jebinaysaa mise ma jebinayso in laga tilmaamayo taabashadaasi ma bannaan tahay mise ma bannaana iyadoo aanay markaa yacni bannaanayn gabadhii ajnabiyadda ahayd ee aan sawjadiisa ahayn ee aan maxaarimtiisa ahayn ee aan sawjadiisana ahayn inuu taabtaa iyadaynay u bannaanayn ayaa haddana markaysa waxaad markaa inay waysada jebinaysaa masala ukhraa tahay inaynay u bannaanayn taabashadiisana waxaa laga qaadanaya axaadiis mutacadid oo nebiga ka soo aroortay sala allahu alayh wasalam oo nebigu uu ku tilmaamay in gacmaha sinadoodu ay tahay taabashada uu sidaas iyadaa ku tilmaamay xadiiska saxiixa ah wakadalik waxaa kalou nebigu sala allahu alayh wasalam ku tilmaamay xadiis kaloo isaguna saxiixa in qofka markaa yani markaa la geliyo madaxa laga geliyo yani markaa madane markaysa waxaan markaa ama markaa yani bir naar ah in madaxa laga geliyo ayaa waxay u dhaantahay oo uga khayr badan tahay qof dumara oo aan xalaal u ahayn inuu taabto in madane markaysa waxaan markaa ama bir yani markaa waxa weeye naar ah in madaxa laga geliyo ayaa u dhaanta o uga roon waa xadiis saxiixa waata kale markaysa waxa dariica iyo sabab waxay u tahay yani xaaraantii maadaama markaysaga waxa zinadu ay xaaraan tahay asbaabteeduna sababta sinada markaysaga keensanaysaana waxay tahay iyaduna xaaraam oo ma banaana waa min baabi sadi dariica marka calaa kulli xaal yani taabashada markaysaga dumarka ajnabiyaadka la taabtaa yani markaa mid mashruuca ma aha mid bannaan ma aha in markaa la salaamo oo markaysaa markaa aad gacan qaado yani waxa weeye waa markaysaga midaan markaa mashruuc ahayn ama jidhkoodaba markaysaga qasdan aad u taabataa yani markaysaga ma banaana ama qasad la-aan hadday kaaga dhacdo gacantu yani tan noocaasi xaraj kuma sugna oo waxay noqonaysaa khata' bay noqonaysaa rabbana laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na yani waxa weeye ducadii mu'miniintu ku ducaysteen saasay ahayd waana markaysa waxaan markaa ilaahayna waa ka aqbalay qaala allahu qad facaltu ilaahay waxau yidhi waan markaa yani waa yeelay sidaas ayuu yidhi xadiidka waxaynu kaloo sii baraarujinaynaa culamada markaa quwaysa ee saxiixisay waxaa ka mida ibnu jariir aabari yani almufasir alxaafid almu'arikh yani ibnu jariir aabari tafsiirkiisa waa ku saxiixiyey oo marka uu ka warramayo mas'alada aw laamastum nisaaa labada qowl ee ku sugan ma jimaac baa looga jeedaa mise taabashaa looga jeedaa mise waa kinaayo galmaa looga jeedaa ayuu wuxuu odhanayaa yacni labada qowl waxa ugu markaa awlaysan oo ugu habboon sawaabnimada iyo saxnimada waxaa ugu habboon qowlka odhanaya aw laamastum nisaa waxaa looga jeedaa jimaaca ama galmada waayo wuxuu sidaasi ugu habboon tahay lisixati alkhabari can rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam annahu qabala bacda nisaa'i fakharaja ila asalaati walam yatawada yacni markaa saas oo kale ayuu tilmaamay oo waxau yidhi waxay sidaasi ugu habboon tahay inay sawaab noqoto asixitaanka rasuulka sala allahu alayhi wasalam ay ka asaxday oo ka sugnaatay inuu waxa weeye dumarkiisa qaarkood dhunkaday ou dabeedna salaada u baxay isagaan markaa weysaysan yacni markaa sidaas yada ah xadiiskaasaa laga qaadanayaa guud marka mar haddii xadiiskaasi uu asaxay waxay markaa lagu xambaarayaa aw laamastum in looga jeedo jimaaca galmada in looga jeedo oo lamsigu uu kinaayo yahay saasaa lagu xambaarayaa buud culamada qaarkood waxay yidhaahdeen xadiidkan waxaanu ku xambaaraynaa khusuusiyo dadka kalena waxaan odhanaynaa waysada way idinka jebinaysa haddaad taabataan xadiidkana khusuusiyaanu ku xambaarayna laakiin qowlkaasi waa daciif oo in la yahay nabiga sala allahu alayh wasalam bay khaas ku tahay daliil bay u baahan tahay haddaan daliil loo haynin khaasnimo in lagu xambaaraa mashruuc maaha alkhusuusiya taxtaaju ila daliil qaar kale waxay yidhaahdeen taqbiilka waxaa markaa suurtoobi kartaa inaan markaa shaawo looga jeedin oo mawaddo iyo raxmo una iska tahay marka calaa kulli xaal laakiin markaa taqbiilku siduu u dhaco oo bayna azawji waazawja yacni waxa weeye lishahwa ayuu sida haalibka u dhaca marka in la yidhahdo waxa weeye laguma xambaarayo waa markaysa waxaan markaa waa naadir in lagu xambaaro ama markaysaga waa min min hayri daahir naski oo lagu xambaarayo weyi marka daliilna mas'alada noocaasi ma laha sidaas aawadeed sida raajixi waxay tahay inaynay farqi kale lahayn in shahwo loo taabto iyo inaan loo taaban inaynay farqi kale lahayn oo mid waliba yacni midnaba aynay markaa burinaynin yacni weysadii qowlka raajixa ee qawiga ah marka lagu socdo xadiidka koob iyo toddobaatanaad وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا إذا وجد رسولك وحوري صلى الله عليه وسلم هدو مركا كهله أحدكم مركا متكين في بطنه مركا علوشي سأكو أغاده أما هو كهله شيئا شيء وفأشكال عليه دبنا مركا يسقى إشكال قليس بمعنى أي كقرصوناته وكالقرن وايو أخرج منه شيء ما شيء باك صبحي ما وحبا كيمي بمعنى النافية وحلمي لميك صبحين am laa xaggiisa dambe ma neef baa ka timi mise markaa kamay iman uu sidaas kala garan waayo ashkala waa kala garan waaye baa laga ay dakhala fii ashkaali ayaa lii la noocaa buu gudagalay bimacnaa wuu ka qarsoomay shaygu hadduu wax la noocoo shabaha gudagalo yacni waa qarsoomaa falaa yakhrujanna yaanu bixin min almasjidi masaajidka yaanu ka bixin xataa yasmaca sawtan aw yajida riixa ilaa uu ka maqlaayo cod aw yajida riixan ama ur uu ka helaayo akhrajahu muslimun muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey waa xadiis saxiixa xadiiskana waxa uu tilmaamayaa nebigu sala allahu alayh wasalam inuu ina amray yacni yaqiinta in la cuskado macnaha xadiisku saasaa laga qaadanaya oo yaqiintii hore ee la haystay in la istisxaabo oo la weheshado ilaa wax cad oo buriyo la helaayo marka waxaa laga qaataa qaacido alyaqiinu laa yazaalu bishak yaqiinta ama hubaashu shaki kuma suusho wa fii lafdin aakhar waxay yidhaahdaan alyaqiinu laa yazaalu ilaa biyaqiinin milih yaqiintu kuma suusho yaqiin la mida mooyaane wax kale kuma suusho hubaasha hubaalun baa suulisa ee shaygaad hubtay inaad wax ku dhisaysaa laga qaadanaya nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu inoo sheegay haddii qofkii uu kala garan waayo talow neefi miyay kaa soo baxday mise waxba kama soo bixin ma wax weysadii jebiyaa ka soo baxay mise wax weysadii jebiyaa kama soo bixin hadduu sidaa isku qabto inaanu markaa shakigaa darteed salaaddii uga bixin marka waa nahyi salaaddii inuu ka baxaa oo shakigaas uu uga baxa markaysagaa mid bannaan ma aha bale markaysagaa culammadu waxay yidhaahdeen muxaram inay tahay baa laga qaadanaya falaa yakhrujanna min almasjidi waa nahyi falaa yakhrujanna min almasjidi xataa yasmaca sawtan aw yajida riixa markaa sabab bayina oo cad la'aanteed in salaaddii looga baxaa inay xaaraan tahay ayaa laga faa'iidaysanaya waxaa kaloo markaysagaa ka mida waxyaalaha laga qaadanayo xadiidka in waxa weeye neeftu yacni markaa qofka ka soo baxdaa ee ay ka timaado duburtiisa inay weysada jebinayso xataa yasmaca sawtan aw yajida riixa oo haayada markaysaga waxaa laga qaadanayaa maadaama la yidhi ilaa sidaasi markaa ay dhacdo yacni markaa ur markaa uu urinayo oo markaa sankiisa markaa uga urinayo yani iyadoo cid kaloo muxtamil ay tahay inay ka timi aynay markaysa markaa meesha inay joogin ama markaa codkeediiba uu maqlayo bimacnaa waxaa looga jeedaa un yaqiinu ilaa uu ka hubsanayo marka waxaa laga qaadanaya ilaa waktigaasi ay dhacdo oo uu yaqiin si hubaala markaysaga u hubsado yaanu ka bixin maadaama la yidhi xaaladdaa inuu ka baxayo ayaa laga qaadanaya waayo markaysa waxaan markaa yacni xataada waxa ka dambeeya waa ka xukun duwan yahay waxa xataada ka horeeya culamada qaarkood waxay kala farqiyeen sida maalikiyadoo kale qofku hadduu salaada ku jira iyo haddaanu ku jirin oo waxay yidhaahdeen hadduu salaada ku guda jiro inuu ilaa yaqiin uu helo inuu uga baxo inuu ka baxa uma banaana ilaa uu yaqiin si hubaalah u hubsado inay weysadii ka jabtay shaki iyo waxa ugama baxayo amaa haddaanu salaaddii ku jirin bay yidhaahdeen iyada waxa weeye waa inuu markaa ilaaba ilaa waa inuu hadduu shakiyo weysaystaa oo maxay sidaas u yidhaahdeen waxay yidhahdeen xadiiskani waxa uu ku saabsan yahay markuu salaada ku jiro yaqiinta in la cuskadana oo shayga markaysagaa hubaal markaysaga waxaan markaa la ictimaadana waa raacsannahay ha yeeshe salaaddii markaysagaa tahaaro uu hubo oo yaqiinah ilaa uu hayo inuu salaaddii galaa markaysagaa mashruucu maaha maadaama salaaddii inuu galaa aynay u bannaanayn ilaa uu markaysagaa si yaqiina u hubsado inuu weyse qabo waxay markaa noqonaysaa in waxa weeye salaaddii inuu gala aynay u bannaanayn ilaa uu dib usoo weysaysta hadduu shakiye laakiin qowlka noocaasi waa daciif waayo tafriiqa la kala farqinayo marka salaadda uu ku jirayo maruu ka baxsan yahay daliil ma laha tafriiqu wax daliila ma laha shakigii uu salaadda markuu ku jiro marka waxa weeye aanu cuskanaynin ayuu markuu salaadda ka ka baxsan yahay cuskanayaa oo uu u weysaysanayaa dartii oo la odhanayaa si kale markaa kuma bannaana inaad weysaysato mooyaane waa qowl daciif ah waa qowl daciif ah oo in la cuskado markaysaga aynay ahay saas aawadeed sida jamaahiiru ahlicilmi ku tageen salafan wa khalafan oo ah markaysagaa salaada ha ku jiro ama ha ka baxsanaadee mar walba hadduu markaysa waxaan markaa tahaaro uu hubay markii hore inuu weyse qabo oo uu ka shakiyey in weysadii ka jabtay wuxuu ku soconayaa inuu weyse qabo oo wuxuu markaa yacni salaadii waa tukan karaa mana ah markaysa waxaan markaa laazim kuma aha inuu markaysaga waxaan markaa weysaystaa laazim kuma ah walow salaad bayaanu ku jirin inuu weysaystaa laazim kuma ah ama haddaanu salaad ku jirin waa isaga banaantay markaysaga inuu iska weysaysto yani markaysaga waa mashruuc tajdiil wuduu baabay noqon kartaa fadli baaba ku sugan waxyaalaha kale marka xadiiska laga qaadanayo waxaa ka mid a yani waxa weeye khayaaliga qofku marka uu dareemayo wakhtiyada qaarkood xadiis kaleo soo socda ayaa inoo bayaaminaye waxaa markaa dhici karta inay tahay shaytaan oo markaysagaa doonaya qofka inuu ka fasaadiyo cibaadada sida inoogu iman doonto xadiiska markaysa waxa laba iyo siddeetanaad insha allahu tacaala marka sidaas aawadeed calaa kulli xaal in yani markaa yaqiinta la istisxaabayo alaslu baqaa'u maa kan cala maa kan qaacidada noocaasa lagu soconayo oo asalku shaygu wuxuu ahaan jiray inuu ku baaqi yahay ayaa laga qaadanaya sidaa cagsigeeda hadduu ogaa inuu weyse weyse aanu weyse qabin inaanu weyse qabin buu ogaa dabeedna wuxuu ka shakiyey war talow ma weysaysatay mise maad weysaysan xaaladdaa qudheeda muxuu ku camal falaya wuxuu ku camal falayaa alyaqiinu laa yazaalu bishak muxuu hubay wuxuu hubay inaanu weyse qabin muxuu ka shakiyey wuxuu ka shakiyey inuu weysaystay shakiga tuur yaqiintaadii hore inaanad weyse qabin ku camal fal dib u weysayso dib u weysayso marka xagga tahaaradana waa saasi leeg xagga markaysa waxaan markaa tahaara la-aantana waa saasi leeg mar walba wuxuu hore u hubay ayuunbuu ku camal falayaa oo marka u qaadanaya hadduu markaa cibaadadii ka shakiyo bal ka waran marka cibaadadiibu wuxuu markaa ka shakiyey talow ma samaysay mise waxa weeye markaysa waxaan markaa sidii loo yani markaa rabay ma u samaysay mise shardi iyo wax lamid ah ka maqnaa rukni oo may asixin xaalka noocaasa culammadu waxay u kala qaadeen laba suuro waxay u kala qaadeen inuu markaysaga cibaadadii ka faaruqay salaadii oo kaleu markaysaga xaga ka baxay markuu ka baxay buu wuxuu ka shakiyey war talow salaadii arkaantii qaar miyaad ka tagtay mise waawada waada dhammaystirtay ama weysadii ayuu dhameeyey markuu dhameeyey dabadeed buu ka shakiyey is yidhi war niyow marka arkaanta qaarkood ma qaar baad ka boodin xubnaha qaarkood miyaad ka boodin talow gacanta midig maad maydhin miyaa waanu ka faaruqay weysadii muxuu xaaladaa yeelaya culammadu waxay yidhaahdeen ficilkii markaa hadduu ka baxay oo ka faaruqay asalku waa inuu ficilka sameeyey mar hadduu asalku ay tahay ficilka inuu sameeyey shakigan dib ka yimi ee markuu ficilka ka ka baxay dabadeed yimi ee odhanaya war mala waxbaa u dhiman oo rukni baad ka tagtay ama xubin baad ka tagtay shakiga noocaasa waa tuuraya waxaanu markaysaga ku camal falayaa inuu markaysaga ficilkaasi ficil dhammaaday inuu yahay oo u dhan yahan waxba ka maqnayn yani markaa sidaas yadaa wey oo shaku bacda alficli laa yu'asiru wahakada ida ashukuuku taksuru aw takun wahman mila waswaasin fadac likulli waswaasin yaji bihi lukac ibnu cuthaymiin alqawaacid adahabiya waxa uu ka odhanaya washaku bacda alficli laa yu'asiru shakiga la shakiyo ficilkii marka laga baxa dabadeed laa yu'asiru waxba saamayn maayo oo raad ma laha ee waxa uu noqonayaa ka kac ficilkii waa dhan yahay mar haddii laga faaruqoo la dhameeyey waa dhan yahay inuu dhan yahay baad ku camal falaysaa washaku bacda alficli laa yu'asiru wahaakada ida shukuuku taksuru sidaasoo kaley ahaatay shakiyadu hadday tiro bataan shakigu hadday tiro bataan waa maxay waxa weeye ruux baa waxa fara badan shakigiisa iska tiro badan waa ruux waswaso badan marka sidaas aawadeed wax shaki la yidhahdaa lagu lagu salliday shaydaankiina waa ka faa'iidaysa wixii wale ad uu sameeyeyba wuxuu leeyahay war maad samayn war waxba u dhiman war waxba maqan war cibaadada masaasid kaga tegaysaa haddii waxa weeye shakigu saas u bato oo waxa weeye qofkii markaysagaa xaraj baa markaysagaa ku yacni ku yimi almashaqatu tajribu taysiir shareecaduna markaysaga xarajka iyo dhibaatada way rafcidaa sidaas aawadeed xaalka noocaas ah isaga waxa weye istisnaa'an baa la odhanayaa shaygii waxa weeye walow ficilkiiba yaanad ka faaruqine haddii mar shakigu uu kugu fara badan yahay wixii haalibu danni aad tahay inaad samaysay waxaad markaysa waxaad markaa waxaad ka soo qaadaysaa yaqiin oo kale dhegna ha u dhigin shaydaanka waayo haddii kale waa waalanaya haddii la yidhahdo waxa weeye xubintii markaa wejigii uu maydhay shaydaanku markuu ku yidhahdo maad maydhin oo dabeedna lagu yidhaahdo asalku wuxuu ahaa inaanad maydhin waxaanad isku haysaa ma maydha mise maad maydhin maad maydhine dib u maydh oo uu markaysaga xubintii walba uu maydho markaysaga dabeedna kun goor dee waxa weeye waa mida waxa ku sugan mukhaalafo oo nebigu sala allahu alayh wasalam waxau yihi faman zaada calaa hada faqad faqad asaa wa tacaddaa wa dalam xadiiskii camr ibnu shucayb can abihi can jaddi hore aynu usoo aragnay xadiiska markaysa waxaan markaa lafdigiisa inuoma qorin laakiin qadar ka mida ayuu inoo qoray xadiiska oo aynu soo aragnay marka xadiiskuna waa xadiis saxiixa xadiis saxiixa weeya marka xadiiskaas waxa ku sugan waa xadiiska lix iyo soddonaad buu ka mid yahay takhriijkiisana horeynu usoo aragnay oo xadiiska tilmaamaya can cabdillaahi bni camrin radia allahu canhuma fii sifati lwuduu'i qaala uma masaxa sala allahu alayh wasalama bira'sih وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه حديث كاس هراء نسو تخريجنا أيو كمد يهي فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم صفادي مركو دميستري والنبي وحول صلى الله عليه وسلم لو ويسي سنة يمركو دميستري أيو حول سيدا كي ككردية صدح صدح بانو أميرا مضح أو هل مرء مسحي مويان مركا سوري سيدا كي ككردية سيدا كي ككردية فقد أساء حماة السمايين وتعدى واحد قدبي وظلم ظلمي بالليمي بمعنى واحد قدبي marka waxa weeye xadiidkaasi waxa uu tilmaamayaa maydhitaanka in laga badiyo saddex goor inay markaysaga bannaanayn ayaa laga qaadanaya saas aawadeed bay culamada shaaficiyada qaarkood yidhahdeen sida marka abu muxamed aljuwayni waxa uu yidhi qofku hadduu ka shakiyo is yidhaahdo wartalow ma labaad maydhay mise saddex baad maydhay yacni waxa weeye waa inuu ka socdaa intuu ku dhici lahaa xadiidka faman zaada calaa hada faqad asaa watacaddaa wazalam waa inaanu mar afraad markaysaga waxaan maydhin waayo inuu markaysaga ka tago markaa sunne iyo inuu nahyi ku dhaco sunnaha inuu ka tago markaysagaa saddexaynta ah baa u dhaanta inuu waxa weeye markaysagaa yacni ku dhaco faman zaada calaa hada faqad asaa watacaddaa wazalam laakiin jamaahiirta culammadu waxay yidhaahdeen waa markaysa waxaan markaa waa yacni yaqiintuu ku dhisaya oo intii ugu yarayd buu ka soo qaadaya laakiin waxaa laga istisnooday mas'alada ku saabsan ruuxa haddii markaa shaki uu ku fara badan yahay kaas waxa weeye markaysaa xarajka iyadoo laga rafcinayo darteed oo loo fudaydinayo oo aan shareecadii lagu adkaynayn ayaa la yidhi markaysagaa isagu yacni waxa weeye yani shakiga ma ictibaarinayo oo ma tixgelinayo xadiidka laba iyo toddobaatanaad wacan dalqi bni caliyin radia allahu canhu qaala qaala rajulu masistu dakarii aw qaala alrajulu yamasu dakarahu fi salaati acalayhi wudu dalq ibnu caliy waxaa laga soo wariyey radia allahu canhu qaala inuu yidhi qaala rajulu nin baa waxau ihi masistu dakarii yacni markaa dakarkaygaan taabtay bimacnaa xubinta taranka ayaan taabtay masistu ayaa luqada mashhuurka ay tahay ha yeeshee markaysagaa masastu lafteedu waa markaysagaa luqa yar weeyaan oo markaysaga waxaan aan badnayn sida markaysaga misbaaxa fuyuumi laftiisu markaysagaa uu tilmaamayo inay luqa ku sugan tahay yacni markaysagaa waxa min baabi qatala ah oo masa yamusu markaysaga ay tahay laakiin qur'aanka siday ugu timi waa yamasa un yamasu keliya bay ugu timi waa facila yafcalu marka waxa weeye yacni luqa markaysagaa sidaas nawowi laftiisu waxa uu ku tilmaamayaa majmuuca inay tahay markaysagaa luqayatun qaliila luqayar oo markaysaga waxaan markaa inay tahay ayuu markaysaga ku tilmaamaya masistu dakari yacni dakarkaygaan taabtay buuri aw qaala ama waxau ihi alrajulu yamasu dakarahu fi salaa nin taabanaya yacni markaa dakarkiisa salaada markaa gudaheeda markaa ku taabanaya calayhi wuduu wayse ma saaran tahay faqaala nabiyu sala allahu alayh wasalam markaasuu nebigu waxau ihi laa maya wax weysii ma saaraa innamaa huwa dadacatun minka in kaleba maahe waa waslad adiga kaamida weeye akhrajahu alkhamsatu shanta ayaa soo saaray bimacnaa afarta asxaabu sunan iyo imaam axmed baa soo wariyey oo saxaxahu ibnu xibbaan ibnu xibbaan sheikha la yidhahdana waa saxiixiyey culamada kale ee xadiiska saxiixisay waxaa ka mid a tabaraani waxaa kaloo ka mida ibnu xasmi waxaa ka mida taxaawi waxaa ka mida camr bnu caliy alfallaas waxaa ka mida ibnu turkumani waxaa kaloo ka mida markaa mubaarak fuuri waxaa kaloo ka mida axmed maxamed shaakir waxaa ka mida markaa albani culamada taxsiinisay waxaa ka mida ibnu qataan nasbu raayuhuna waxa uu ka soo raray daara qutni laftiisu xadiiska inuu taxsiiniyey oo uu yidhi xadiisku waa xasan culamo markaa waaweyn baana xadiiska daciifisay waxaa ka mid a culamada markaa daciifiyey shaafici iyo abu xaatim iyo abu zurca daara qutni laftiisana markaa xaafid ibnu xajar wuxuu kaga soo rarayaa talkhiiska inuu xadiiska daciifiyey bayhaqi ibnu jawzi intaa dhammaantood markaysaga talkhiiska ayuu ku soo raray yani markaa waa inta dambe ee tadciifka yani ibnu xajar talkhiiska kusoo raray bal ee nawowi waa ku mubaalaqooday xadiiska oo waxa uu yidhi yani xufaadda culamada ah ee muxadisiintu waxay isku waafaqeen xadiisku inuu daciif yahay ayay isku waafaqeen culamada muxadisiintu sidaas aawadeed ayay culamada qaarkood itifaaqaas radiyeen oo uu ka mid yahay ibnu cabdilhaadi muxararka oo uu odhanayo wa akhطa'a man xaka litifaaqa calaa dacfi waa gefay cidda ku soo xikaayootay oo ku soo rartay in laysku waafaqay xadiisku inuu daciif yahay xadiiska waxa weeye sababta marka ay u daciifiyeen shaafici iyo waxa ay markaa yidhaahdeen sanadka waxa ku sugan in la yidhaahdo qays ibnu talqin yani markaa talq ibnu caliyin ka warinaya marka waxa uu yihi shaafici ninkaa qays ibnu talqin la yidhaahdo cid garanaysa maanu arag bimacnaa majhuul weeye oo ninkaas markaa cid garanaysa lama hayo marka sidaas aawadeed xadiisku waxa uu yahay waa xadiis markaa daciifa ayay markaa yidhahdeen calaa kulli xaal yani ninka markaa la yidhi jahaarada lagu xukumay leeya qays ibnu talqin yani la yidhaahdo haddii shaafici iyo markaysaga a'immadaasi garan waayeen culamo kale oo garatay baa jirta culamo kale oo garatay oo tawsiiqisay oo yidhi waa siqo ayaa jira culamadaasna waxaa ka mid a yani markaa waxa weye cijli iyo ibnu xibbaan marka laga tago waxa kale oo xadii yani markaa tawsiiqiyey qays ibnu talqin yaxya bnu maciin yaxya bnu maciin waxa uu yidhi markaysa markaa isaga iyo nin kale isagoo sheegaya waa shuyuukh markaa reer yaman ah oo waxa weeye yani markaa siqaad oo lagu kalsoon yahay weeyi marka qays ibnu talqin waxa uu ku tilmaamay inuu siqo yahay riwaayo kale laga soo naqliyey yaxya bnu maciin oo odhanaysa markaa ninkaasi waxa weeye waa daciif yani sidaas yadaa odhanaysa laakiin riwaayadaasi markaysaga ma asixin waayo sanadka lagu soo warinayo ayaa waxa uu yahay sanad markaysaga aad iyo aad u daciif ah oo waxaa ku sugan nin la yidhaahdo maxamed ibnu xasan annaqaash oo waxa weeye muttaham bilkadib ah oo been lagu tuhmaystay sidaas aawadeed ma sugna inuu markaa yaxya bnu maciin uu ninkaa daciifiyey ma sugna maadaama markaysaga aynay sugnayn riwaayadda keliya saxiixe laga hayo yaxya bnu maciin waa inuu markaysaga ninkaasi siqo yahay weeye ninkaasi inuu siqo yahay weeyaan sidaas aawadeed buu xaafid ibnu xajar taqriibka markuu qays ibnu talqin uu sheegayo waxaa markaysagaa uu yihi saduuqun min athaalita yacni ninkani waa saduuq bimacnaa xadiiskiisu waa xasan waa saduuqa markaa xadiiskiisa waa la taxsiiniyaa siqada sida xadiiskiisa loo tasxiixiyo ayaa saduuqa ninkan la yidhahdana xadiiskiisa waa la taxsiiniyaa ee xasan inuu yahay baa lagu xukuma marka waxau yihi waa saduuq min athaalita yani markaa sidaas iyadaabuu ku tilmaamay cidda ku tirisay saxaabada inuu ka mid yahayna way geftay buu yidhi marka waxa weeye calaa kulli xaal waxaa la yidhahdaa man xafida xujatun calaa man lam yaxfad ama man calima xujatun calaa man lam yaclam sidaas aawadeed raajixu waxay tahay inuu xadiisku markaysaga u yahay xadiis markaysaga waxan markaa qawi ah inuu markaa u yahay oo ama xasana ama saxiixa sidaas iyadaa inuu yahay ayaa markaysaga raajixu yahay xadiiska wa qaala ibnu lmadini ibnu lmadini waxa uu yidhi huwa axsanu min xadiisi busra xadiiskani xadiiska busreha inoo soo socda ee ku xiga waa ka fiican yahay oo waa ka wanaagsan yahay sidaasuu cali ibnu madini u yidhi cali ibnu madini waa shaykhu lbukhaari marka hadduu xadiiska busra ka wanaagsan yahay xadiiska busrana duruqsa yani waxa uu leeyahay yani duruq badanna waa leeyahay culamo fara badan oo khalqi aada u badanna waa saxiixiyeen marka taa lafteedu inuu xadiiskan soo dhoweynayo o quweynayo cali ibnu madini oo shaykhu lbukhaari ah ayaa laftiisa laga qaadanaya xadiiska saddex iyo toddobaatanaad wa can busrata binti safwaan radia allaahu canha ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal man massa dakarahu falyatawada man masa kii taabta dakarahu alaabtiisa bimacnaa xubintiisa taranka ka taabtaa falyatawadaa ha weysaysto akhrajahu alkhamsatu shanta ayaa soo wariyey afarta asxaabu sunan iyo imaam axmed wa saxaxahu tirmidi tirmidi baa xadiidka saxiixiyey oo ku sixa xukmiyey wa bnu xibbaan ibnu xibbaanna xadiidka waa saxiixiyey wa qaala albukhaariyu bukhaari waxau idhi huwa asaxu shayin fii hada albaab baabka taabashada dakarka la taabto wax lagu soo wariyo waa kii ugu sixada badnaa xadiiskaasi ayuu yidhi culamada kale xadiidka tasxiixisay waxaa ka mid a waxaa ka mida markaa ibnulmulaqin oo xadiidka marka uu kaga hadlayay khulaasatu lbadri almuniir waxa uu yidhi markaa xadiidkan ciddii soo warisay markuu sheegay ayuu wuxuu yidhi waxay ku soo wariyeen biasaniida saxiixatin laa matcana liaxadin fi itisaaliha wa hiqaati rijaaliha wa saxaxahu la'imatu axmedu watirmidiyu wabnu xibbaan waalxaakimu waanahu calaa sharطi shaykhayn wadaara quطni wacabdulxaq waalxaazimi wabnu salax wabnu lasiir wabnu ljawzi culamadaasoo dhan baa saxiixisay buuri yacni imaam axmed iyo tirmidi iyo ibnu xibbaan iyo xaakim iyo daara quطni cabdulxaq alishbiili xaazimi ibnu salax ibnu ljawzi ibnu lasiir tirmidi waxau yidhi qaala albukhaariyu inahu asaxu shayin fi hada albaab fi lbaab qultu walaa cibrata biman takallama fiihi bigayri xuja ibnu mulaqin waxa uu leeyahay cidda xadiidkan ka hadashay oo markaysaga xujo la-aanteed kaga hadashay oo doontay inay wax ka sheegto oo daciifiso hadalkoodu tixgelin ma laha khulaasatulbadri almuniir safxadda afar iyo konton culammada kale aanu sheegin ibnu mulaqin ee xadiidka saxiixisay waxaa ka mid a yaxya bnu maciin baa ka mid a waxaa kaloo ka mida nawowi oo isaguna khulaasada ku saxiixiyey waxaa kaloo ka mida ibnu xajar alcasqalaani oo isaguna talkhiiska asaaniidda qaarkooda xadiidku leeyahay ku saxiixiyey walow sanadka busraba yaanu ahaane waxaa kaloo ka mida mubaarak fuuri waxaa ka mida albani waxaa ka mida muqbil marka ahlu cilmigaas ayaa ka mida culamada markaisagaa saxiixiyey saxaabo badan oo kalena waa laga soo wariyey ilaa markaa waxaw man masa dakarahu falyatawada ilaa toddoba iyo toban saxaabi baa laga soo wariyey oo saxaabadii rasuulka ka mid a ilaa toddoba iyo toban saxaabi ayaa laga soo wariyey qaarkood markaysaga xadiidka busramalka laga tago asaaniiddeedu waxay tahay qawi waxaaba ka mid a markaysaga xadiidka waxa weeye camr ibnu shucayb can abihi can jaddi oo marka uu rafcinayo nebiga u rafcinayo inuu nebigu yidhi ayuma rajulin massa farjahu falyatawada wa ayuma imra'atin massat farjaha faltatawada rawaahu axmedu walbayhaqiyu axmed iyo bayhaqi baa soo wariyey tirmidina waxa uu ka soo naqliyey bukhaari oo kitaabkiisa cilalka la yidhaahdo uu tirmidi ku soo naqliyey huwa cindii saxiix xadiidkaasi agtayda saxiix buu ka yahay xadiidka camr bnu shucayb can abihi can jaddi isaguna waxa uu tilmaamaya ayuma rajulin massa dakarahu falyatawada wa ayuma imra'atin massat farjaha faltatawada yacni ariiqyo badan oo kalena saasuu leeyahay labada mas'ale uu labada xadiis ay ka kala warrameen culamada qaarkood waxay markaa yidhaahdeen taabashada markaysagaa dakarka la taabto si ay labada xadiis u kulmiyaan waxay yidhaahdeen waxaanu ku xambaaraynaa xadiis kale ha laga weysaysto sunnaanu ku xambaaraynaa xadiis kale waa waslad kaa mida oo weysada ma jabiyana ayaanu ku xambaaraynaa marka waxa weeye imaam maalik saasaa laga soo naqliyey inuu yihi markaysa waxaan markaa man masa dakarahu falyatawada waxaa lagu xambaarayaa iyo cala alnadbi waalistixbaab iijaab loogama jeedo ee waa sunnayn baa looga jeedaa laakiin qawlkaasi waa daciif waayo yani markaa meelaha yani markaa turuqda qaarkooda xadiidku leeyahay waxaa ku soo arooray yani markaa man massa dakarahu yani kii dakarkiisa taabtaa yani fa calayhi alwudu ama markaysa waxaa markaa waxa weeye faqad wajaba calayhi alwudu riwaayaadka qaarkood alfaadda qaar waxay tilmaamaysaa yani weysaa ku waajibtay marka sidaas aawadeed in istixbaab lagu xambaaraa ma suuragal aha culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya waxaanu ku xambaaraynaa ha weysaysto waxaan uga jeednaa wudu' lugawi ah oo bimacnaa faraha ha nadiifiyo ha fara xashaa looga jeedaayo weysadii markaa sharciga ahayd ee la yaqaanay taa laga tilmaami maayo ee waxaa laga tilmaamayaa weyse lugawi ah oo isnadaafadayn ah oo farihii markaysa waxaan uu ku taabtay ha maydho saasay ku xambaareen laakiin qowlkaa laftiisu waa daciif oo waxa weeye falyatawada wudu'ahu lisalaaba riwaayaadka qaarkood kusoo aroortay ha weysaysto weysadiisa salaada u weysaysanayo riwaayaadka qaarkood oo saxiix waxay sheegayaan falaa yusalli xataa yatawada tukan maayo bimacnaa yaanu tukan ilaa uu ka weysaysta yaanu tukan sidaas aawadeed in lagu xambaaraa markaysagaa faramaydh oo faraxa lagu xambaaraa ma suuragal aha waa midda kale haddaan riwaayaadkaaba la helin yacni hadday isa soo taagto naska markaysagaa lafdi ku soo arooray ma waxaa lagu xambaaraa macnaha lugawiga ah mise waxaa lagu xambaarayaa macnaha sharciga ah waxa markaysagaa laazim ay tahay macnaha sharcigaa in lagu xambaaro wallafdu maxmuulun cala asharciyi in lam yakun fa mutlaqu lcurfiyi oo waxa weeye tuqadamu alxaqiiqatu alsharciya cala alxaqiiqati lugawiya xaqiiqada sharciga ah baa laga hormarinaya xaqiiqada lugawiga ah xaqiiqada sharciguna waa weysadii la yaqaanay weeye markaan qawlkaasina waa daciif culamada qaarkood waxay yidhaahdeen xadiidka labada xadiis saan u kulmino waxaan ku kala xambaaraynaa hadduu shahwo u taabtay oo hamad iyo wax la mida u taabtay xaalka noocaasa markaysaga waxaanu leenahay xadiiska busra iyo kuwa la midka aan ku xambaaraynaa oo ha weysaysto waa waajib waysadu waa ka jabtay ama haddaanu shahwo iyo hamad u taaban xaalka noocaasa waysadii ka jabi mayso ayay markaa yidhahdeen waxaanu ku xambaaraynaa xadiidka markaa kale innamaa huwa badcatun minka ayaanu ku xambaaraynaa bay yidhahdeen waxaa kaleoo ra'yigaa u dhow ra'yi kaleo odhanaya hadduu qasad u taabto ogaan u taabto hamadbaya inay ka ahaane waxaanu leenahay xadiidka busra iyo kuwa la midkaanu ku xambaarana waysadu waa ka jabtay laakiin waxa weeye haddaanu qasad u taabane gacantu ay kaga dhacdo oo meel u dhow oo kalu is yidhi xoqo markaasaa dabeedna gacantii ka taabatay xaalka noocaas oo kale ah waxaan markaysagaa ku xambaaraynaa innamaa huwa badcatun minka yacni waa waslad kaa midoo bimacnaa waxba kaa jebin mayso jidhkaaga kale taabashada taabataa sida inay wayse kaaga jebinayn ayaa markaa isagana taabashadaa taabataa inay waysada kaaga jebinayn markaa taana saas yadaa baa layidhi culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen maya waxaa lagu xambaarayaa xadiidkani inuu naasikh yahay oo xadiidka busraa ka dambeeyey xadiidka kale oo waayo markaysagaa ninka la yidhahdo talq ibnu caliy waa horuu soo islaamay waa hore ayuu soo islaamay marka waxa weeye xadiidka markaa busra inuu ka dambeeyaa lagu xambaaraya waa midda kale ee xadiidka markaa yacni talq ibnu caliy wuxuu waafaqsan yahay yacni ibaaxadii asliyada ahayd buu waafaqsan yahay xadiidkanna ibaaxadii asliyada ahayd buu wax ka rarayaa marka sidaas aawadeed waxaa la yidhahdaa annaaqilu cani alasli yuqadamu cala almubqi calayhi ka asalka wax ka rarayaa laga hormarinayaa ka asalka wax ku baaqi yeelaya laakiin waxaa la odhanayaa taasi waa tarjiix oo markaa naskhigu ma tilmaamayso inuu markaa sida ay u kala horreeye waxay ka cuskanayaan oo ka daliishanayaan yacni laguma yidhaahdeen innamaa huwa badcatun minka haddii xukumka in laga weysaystaa hore u jiri jiray ee waxaa lagu odhan lahaa xukumkaa hore waa mansuukh ama markaysaga hadda waa waa la bedelay saasaa loo tilmaami lahaa ee maadaama la yidhi innamaa huwa badcatun minka waana sida muxaqiqu hoosta kaga soo naqlinaya ibnu xasmi yacni waxa weeye ra'yiga waxa kaloo markaysa waxaa isaguna yacni la dhacay axmed maxamed shaakir tacliiqa uu ku leeyahay markaa sunanka tirmidi oo isaguna waxau yidhi markaysagaa cidda ka hadashay waxa ugu hadalkiisu cajabgeliyo ugu fiican markaysaga xad ibnu xasmi markaasuu intaa uu muxaqiqu soo naqliyey labada markaa jawaabood ah ayuu soo naqliyey shaekhulislaam ibnu taymiya waxa uu arjaxay qowlka ku saabsan shahwo haddii loo taabto oo hamad iyo wax lamida loo taabto inay weysada jabinayso laakiin haddaan hamad loo taabanin inaynay weysada jabinaynin sidaas yadaa ayuu u kala qaaday sidaas yadaa ayuu u kala qaaday ra'yiga calaa kulli xaal sidaa loo kala qaadayana waa ra'yi wajiiha waana icmaal labada xadiisba la wada camal siinayo deliil cad oo markaysagaa tilmaamaya inuu xadiidka busra xadiidka kale ka dambeeyana lama hayo naskigana waxaa loo shardiyaa taariikh bara'adii asligahay inuu mid waafaqsan yahay iyo inuu khilaafsan yahay midnaba kuma tusiso inuu markaa ka kale ka horreeyey ama uu ka dambeeyey maadaama sidaas yadaa ay tahay yacni waxa weeye naskhiga markaa labada deliil midkood la yidhahdo mid baa wax nasakhay waa labadii deliil oo midkood la tuurayo midna lagu camalfalayo oo la camal siinayo in laba la jamciyo oo si lagu kulmiyo oo labadaba uu camalfal lagu wada camalfalayo qaacidaduna waxay tahay icmaalu daliilayni macan awlaa min ilqaa'i axadihima labada deliilba labadaba in la wada camal siiyo oo lagu wada camal falaa labada mid ahaan in la tuuro ayay ka habboonta waayo alaslu fi ladillati alixkaamu asal waxa u ah adiladu inay muxkam tahay waxaa laga qaatay aayadda aalu cimraan waladii anzala calayka alkitaaba minhu aayaatun muxkamaatun hunna ummu lkitaab asal waxa u adiladu inay muxkam tahay marka mar kasta oo naski laga badbaadin karo adilada qaarkood waajibku waxay tahay in laga badbaadiyo oo weji maqbuula la isugu keeni karo sidaas aawadeed khulaasatu lqowl qowlka raajixay waxa weeye in waxa weeye hadduu shahwo u taabto iyo hamad yacni hadduu u taabto weysadu waa ka jabaysa haddaanu u taaban yacni hamad aanu u taaban waxa weeye weysadu ka jabi mayso weysadu ka jabi mayso xukunkaas markaa waxaa laynoo sheegay yacni markaa ninkii qofka dumarina waa la mid xadiidka camr ibnu shucayb can abiihi can jaddihi ee bukhaariyu yihi waa saxiix ee aynu hore u akhrinay xadiidkaasaa ku cad wa ayuma imra'atin massad farjaha faltatawada waxaa kaloo soo aroortay axaadiista kale markaysagaa saxaabada laga soo wariyey riwaayo odhanaysa man massa farjahu falyatawada ee riwaayada lafteedu lab iyo dhadigba caan bay ku tahay oo waayo man siyaqulcumuum weeye rag iyo dumarba waa soo gudagelayaan farjina yacni markaysagaa labadaba waa lagu magacaaba labadaba waa lagu magacaaba waxa kale oo markaa culammada qaarkood ay yidhaahdeen yacni xadiisku farji buu sheegay ama dakar marka waxa weye xalqatu duburna waa la mid ama waxa weeye duburta markaysa waxaan markaa ama labada wado labadaba farji waa la yidhahdaa labada wado ee labadaba wax ka soo baxaan labadaba markaysagaa farji waa la yidhahdaa oo waxa weeye duburtana waa la yidhaahdaa yacni qubulkana markaysaga waa la yidhaahdaa ama markaysa waxaan markaa yacni ka kalaba yacni markaa labadaba waa la yidhahdaa maadaama sidaas iyadaa labadaba loo yidhahdo waxay yidhahdeen xalqatu dubur haddii la taabto yacni waysadu waa jabaysaa ayay markaa yidhahdeen oo farji bay markaysagaa ka qaateen taasna luqaday ka soo naqliyeen ahlu luqaha shaaficiyaduna waxay ka mid yihiin qolyaha sidaas iyadaa yidhi waana qowl qawi ah waxaa kaloo xadiisku uu sheegayaa hadduu markaa dakarkiisa alaabtiisa taabto bal waxaad ka warrantaa haddii dakar cid kale uu taabto ama marka alaab cid kale leedahay hadduu taabto markaa balyada ka warran taas iyadaa jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan salafan oo khalafan in waxa weeye farqi ayna kale lahayn inuu alaabtiisa taabtiyo in alaab kale taabto ama xubinta tarankiisa inuu taabto iyo xubin taran oo cid kale leedahay inuu taabtaa inaynay farqi kale lahayn oo mid weliba weysada burinayso sidaas iyada abaa jamaahiiru ahlicilmi ay marka isaga waxay qabaan daawuud ahaahiri ayaa waxaa laga sheegay inuu marka uu yidhi dakarahu baa la yidhi marka dakarka waxa weeye kiisa ayaa la sheegaya ka kalena loogama qiyaasan karo qiyaaskana markaysaga agtiisa markaysaga waxa uu ka yahay qiyaas baatil ah sidaas aawadeed yacni waxa weeye waxa ay tahay waa markaa kii kale taabashada la taabtaa ama marka alaab cid kale leedahay taabashada la taabtaa waysada burin mayso ayuu daawuud ahaahiri yidhi laakiin qowlkiisu calaa kulli xaal waa daciif waayo faariq muctabara udhexeeya dakarkiisa iyo dakarka kayrkii ma jiro waa midda labaadee riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay man massa dakara falyatawada ka dakarka taabtaa markaysaga ha weysaysto marka sidaas aawadeed yacni inaan faariq muctabari udhaxaynin yay riwaayaadka qaarkood ku soo aroortay man massa dakara falyatawada ayaa markaysa waxaan markaa waxaa lagu qaadayaa inaan farqi aynay kale lahayn waana siday ku tageen jamaahiiru ahlicilmi salafan wa khalafan oo madaahibta afartuna ka mid yihiin xadiidka afar iyo toddobaatanaad wa can caaishata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam xagga marka waxa weeye wejiga aynu ku jamcina markaanu yidhi waa ugu fiican yahay waxyaalaha laga qaadanaya waxaa ka mida oo laga fahmi karaa innamaa huwa badcatun minka oo jidhka kale waxaa haalib ah inaan markaa hamad loo taaban oo maadaama markaysagaa jidhka kale inaan hamad loo taabani ay haalib tahay yacni waxa weeye sida jidhka kale oo kale haddaad u taabato yacni wax shidiya kuma sugna waysadina kaama jabin laakiin si ka duwan sida jidhka kale loo taabto markaad u taabato waa markaad hamad u taabate xaalka noocaasa waysadii waa kaa jabaysa halkaana qariina ku sugan oo laga fahmi karo ama laga qaadan karo waana sida sheekhu lalbani raxmat ullahi calayhi u doortay yani kitaabkiisa athamaru lmustataab uu ku doortay shaaficiyadu waxay kala farqiyeen taabashada la taabanayo gacanta markaysa waxaan markaa calaacasha in lagu taabto bimacnaa xagga cad in lagu taabto iyo in xaggeeda sare dusha lagu taabtay kala farqiyeen waxayna yidhaahdeen xaggeeda hoose haddii lagu taabto waa baabacade waysada waa jabinaysaa laakiin haddii xaggeeda sare ee madow lagu taabto waysadii burin maysa bay yidhahdeen arrinkaas maxay u cuskadeen waxay u cuskadeen riwaayaadka xadiidka markaa mid ka mid ah waxaa ku soo aroortay idaa afdaa axadukum biyadihi ilaa farjihi laysa duunaha xijaabun walaa sitrun faqad wajaba calayhi alwuduu ibnu xibbaan baa soo wariyey waxaanuu yidhi waa xadiisun saxiixun sanaduh cuduulun naqalatuh waxaa kale oo saxiixiyey xadiiska xaakim iyo ibnu cabdilbar waxaa kaloo xadiiska saxiixiyey cabdulxaq alishbiili siduu markaa nawowiyo khulaasada ku soo raray waxaa kaloo xadiiska quweeyey nawowi oo kasratu turuqihi buu ku quweeyey sida waxa weeye nawowiyo markaa majmuuca yani nawowiga marka majmuuca ayuu kasratu turuqihi buu xadiiska ku quweeyey waxaa kaloo xadiiska saxiixiyey mubaarak fuuri marka qowlka odhanaya markaysaga faraxal weeye waa laga faraxalanayaa riwaayada intaasoo caalimi ay quweysay ama ay saxiixisay ayaa waxay tilmaamaysaa faqad wajaba calayhi alwuduu waysaa ku waajibtay ayay markaa tilmaamaysaa marka wajhul istidlaalka ay ka daliishanayaan shaaficiyadu waa maxay waxay yidhahdeen ifdaa waxaa la yidhaahdaa baabacada marka wax lagu taabto yadaan waxba kaaxigin laakiin haddaan baabacada lagu taaban ee gacanta dusheedoo kale lagu taabto ifdaa lama yidhaahdo oo arrinka ayaa idiin sheegay waxay yidhaahdeen shaafici baa sheegay oo umka ku sheegay shaaficina luqada xuju ku ahaa waxaa kaloo sheegay culammada luqada qaarkood sida ibnu faris baa isaguna markaa sheegay waxaa kaloo sheegay sixaaxa jawhari baa sheegay laakiin arrinka noocaasa calaa kulli xaal culammada luqada qaarkood haba sheegaanbe haddana qaar kalea markaisaga nisaac ka kiciyey mas'alada noocaas oo yidhi waxa weeye markaa taabashada markaisaga la taabto haddii dusha lagu taabto gacanta dusheeda iyo hoosteeda haddii lagu taabto mid walba ifbaa waa la yidhaahdaa takhsiiska lagu khasisayo la odhanayo ifbaa waxaa la yidhaha marka baabacada lagu taabto keliya wax jira ma aha bay yidhahdeen wax jira ma aha ayay yidhaa ayay yidhaahdeen sidaas aawadeed buu ibnu xasmi aad iyo aad u inkiray oo yidhi markaysagaa farqinta ay kala farqiyeen gacanta xaggeeda hoose iyo xaggeeda sare yacni markaysaga waxaan marka aayad qur'aana iyo xadiis nebi iyo qowl saxaabi iyo qiyaas saxiixa midnaba ku tusin maayo wax tusinayaa ma jiro waa qowl markaysaga waxaa daciif ah culamo badan oo kale markaysaga ahlu luqaha ka midna waxay tilmaameen ibnu siidah oo kale muxkamka waxaa laga soo naqliyey culamada luqada ka mid a inuu yidhi ifdaagu waxa weeye alusuul yani markaysa waxaan markaa gaadhitaan cid markaysagaa la gaadho oo gacanta markaysagaa lagu gaadho mana uu tilmaamin baatinkoo keliye bimacnaa daahir iyo baatin ma kala farqin waxaa lagu taabsiiyey ma gacanta xaggeeda hoosoo baabacada mise waa dusheeda muu kala farqin sidaas aawadeed qowlka shaaficiyadu waa qowl daciif ah waa midda kale haddiiba laga soo qaado oo la qadaro inay waxa weeye ifdaa xagga luqada laga yidhaahdo gacanta baabacadeeda wax lagu taabto waxaa laga odhanayaa takhsiis ma faa'iidaynayso waayo haayada waxaad daliishanaysaan waa mafhuum oo idaa afdaa yacni waxa weeye ifdaa ma dhicin markaa mafhuum baad daliishanaysaan mafhuumka noocaasina waxa weeye haddii markaa lafdi caam oo kale markaa meesha yaallo wuxuu noqonayaa tansiis min bacdi afraadi alcaam afraaddii caamka wax ka mida ayuunbaa la nafgareeyey mar haddii afraaddii caamka wax ka mida la nafgareeyey yacni lagama qaadanayo wixii aan markaa kaas ahayn xukumka inuu ka duwan yahay waa madhabtii abusawr mas'aladan kaga shaad noqday yacni sida loo nisbeeyo inkastoo culamada qaarkood ay inkiraan nisbada loo nisbaynayo abusawr ahlucilmiga kale uu kaga shaad noqday hadduu naqli u ka sugnaado oo uu yidhi haddii caam iyo khaas markaysaga xukumka iska waafaqsan la sheego waxaa markaa laga qaadanayaa in waxa weeye takhsiis baa laga qaadanaya laakiin xukum yacni hadday iska waafaqsan yihiin takhsiiska waxaa laga qaataa khaaska iyo caamku waa goorma waa markay xukumka iska weydaarsan yihin o isku khilaafsan yihiin ama hadday xukumka iska waafaqsan yihiin oo isla xukumkii caamka lagu sheegay khaaskana lagu sheego markaa takhsiis ma faa'iidayso waalcurfa xaysu qaarana alkhitaaba wadaca damiira albacdi waalasbaaba wadikra maa waafaqahu min mufradi marka waxa weeye wixii waafaqay lafdiga caamka oo waxa weeye afraaddii caamka ka mid ah takhsiis yadana inay keensato iska dhaaf buu maraaqigu kugu yidhi waana sida jamaahiiru ahlicilmi ku tageen ay madaahibta afartuna ka mid yihiin sidaas aawadeed qowlka shaaficiyadu markaa lafteeda waa daciif marka waxa weeye in tansiis min bacdi afraad alcaam uu yahayna imaamu dahabi oo shaaficiyu lmadhab ah ayaa laftiisu markaa tilmaamay oo markaa waxa weye masaladaa ishaaray xadiidka afar iyo toddobaatanaad وعan caaئiشhaةa radي الlahu عanha ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyه waslama qaal man asaabahu qayun aw rucaafun aw qalasun aw madyun falyansarif man asaabahu kuu haleelo qayun hunqaaca kay haleesho aw rucaafun ama waxa weeye goror yacni markaa uu sanka dhiig ka yimaadaa uu haleelo aw qalasun ama markaysa waxaan matag u haleelo waxa weeya nooc xunqaacadun ka mid ah laakiin maxaa lagu kala farqiyey waxay yidhaahdeen markaysa waxaan markaa qalas iyo qayga midna waxa weeye waa waxaa halkan dhow ka yimaada midna caloosha hoose wixii ka yimaada ayay markaysagaa ka dhigeen aw madyun ama madi ay haleesho bimacnaa waxa weeye madi ay ka timaado madida weynagii shalay ka warramaynay falyansarif ha gedoomo oo ha noqdo oo falyatawada'a ha weysaysto uma liyabni calaa salaati dabeedna salaaddiisii ha ku dhiso oo bimacnaa halkuu marayay ha ka qaado wa huwa fii dalika laa yatakallam wa huwa markaa fii dalika walxaaluu yahay huwa isagu fii dalika markaa xaaladda markuu ku sugan yahay shaanigaas laa yatakallamu midaan hadlaynin intuu soo weysasanayo intuu noqonayo intaa waa inaanu hadlin afkiisa waa inuu haystaa dabeedna salaaddii waa inuu halkii kaga qaadaa oo uu halkii ka bilaabaa umaygama qurunta akhrajahu ibnu maajah ibnu maajah baa soo wariyey wa dacafahu axmedu wahayruh yacni imaam axmed iyo hayrkiibaa xadiidka daciifiyey culamo badan oo kale ayaa xadiidka iyaguna daciifiyey oo tilmaamay xadiidku inuu daciif yahay bal ee nawaawi waxau idhi yacni daciifun biitifaaqi alxufaad culammada xufaadda ah oo muxadisiinta ahi waxay isku waafaqsan yihin xadiidku inuu daciif yahay laba sababood baana markaysagaa dacfigiisu uu xadiidka ka yimi waa mide xadiidku markaysagaa waxaa soo wariyey ismaaciil ibnu cayaash can ibni jurayj can abiihi marka waxa weeye ismaaciil ibnu cayaashna riwaayada uu ka wariyo qolada xijaaziyiinta ama reer shaamba riwaayada aanu ka warin oo ahlu beledkiisa aanu ka warin cid kale uu ka wariyo waa la daciifiya waa riwaaya daciifa laakiin hadduu markaysagaa reer shaam shaami buu ahaa reer shaam wuxuu ka wariyaa riwaayadiisu waa qawi laakiin wixii aan reer shaam ahayn hadduu wax ka wariyo riwaayadiisu waa daciifo marka halkana wuxuu ka wariyey ibnu jurayj oo xijaazi ah buu ka wariyey sidaas aaweed xadiisku waa daciif sababta labaad yacni markaa rag badan oo siqaada waxay soo wariyeen oo cabdurasaaq uu ka mid yahay oo ragga markaa ismaaciil ibnu cayaash la warinaya cabdurasaaq baa ka mid ah saaxib almusanaf oo waxa markaa waxa weeye xadiidka irsaal buu ka warinaya markaa rag badan oo siqaadii waxay yidhahdeen xadiisku waa mursal sidaas aawadeed waxaa la yidhi markaa culammada xufaaddii ay yidhahdeen maxfuudku waa inuu markaa xadiisku markaysagaa mursal yahay cidda markaa sidaas tirina waxaa ka mid ah shaafici iyo imaam axmed iyo marka waxa weeye maxamed ibnu yaxya duhali yani shaykhu lbukhaari cabdiraxmaan ibnu abi xaatimna aabihii buu ka sheegaya abu zurco yani ibnu cadi baa ka mida daara qutni baa ka mida bayhaqi baa ka mida yani marka culamo kaloo badan baa ka mida albani baa ka mida culamada markaysa waxaan markaa daciifisay majmuuca nawawiya hadda markaysagaa meelaha kaleba ka eg xadiidkan waxa weeye qolyaha xanafiyada ayaa cuskaday xadiis daciifana wey waxaana yidhaahdeen qofku hadduu hunqaaco weysadu waa ka jabaysa hadduu gororo markaysa waxaan markaa u dhigsanka ka yimaadana weysadu waa ka jabaysaa sidaas iyadaa bay markaysagaa yidhaahdeen weysadu waa ka jabaysaa bay markaysagaa yidhahdeen madidu inay weysada jabinayso taa waa la isla ogolyahay xadiiskii hore miqdaad baynu kusoo aragnay halkaa waxaan baraarujinayaa riwaayaadka qaarkood waxaa kusoo aroortay inuu yidhi miqdaad baan idhi weydii riwaayaadka qaarna waxaa kusoo aroortay camaar baan ku idhi weydii riwaayaadka qaarna waxaa kusoo aroortay marka aniga ayaa weydiiyey marka waxaa lagu kulminayaa inuu labada markaysagaa mid midba mar u diray dabeed markaysa waxaan markaa waxa weye mid buu u diray dabeedna kii isagaan usoo jawaabin buu kii kale u diray dabeed mid unbaa weydiiyey oo miqdaad ibnu aswad baa weydiiyey miqdaad ibnu camri ayaa weydiiyey markuu cali leeyahay anaa weydiiyeyna yacni waxa weeye wuxuu uga tilmaamayaa waa marka waa sidaan ku weydiiyey buu uga jeedaa oo bimacnaa cid baan u diray marka sidaas aawadeed baa riwaayaadkaa lagu kulmiyey o lagu jamciyey marka madidu inay jebinayso weysada waa la isla ogol yahay ha yeeshee saddexda umuuroodee kale oo markaa ku saabsan waa matagii unbay isugu noqonayaan iyo markaa dhiig sanka ka yimaadee labadaasi weysada inay jebinayso xanafiyada ayaa ku tagtay laakiin qowlkoodu waa daciif jamaahiirtuna waxay ku tageen weysada inayna jebinaynin dhiigga markaa sanka ka imanayana waxa weeye wax daliila oo markaysaga ayu leeyahay ma jiro xadiiskiisuna waa daciif mataguna markaa sidaas in la eg daliil markaa saxiixa ma laha xadiis kalea la soo wariyey oo culammada qaarkood ay quweeyeen xadiiskaa kale laakiin kuma cadda weyse jebin markaysagaa kuma cadda qaaa fatawada yacni waa hunqaacay dabeedna waa weysaystay istixbaaban buu weysaysan karaa culamada qaarkoodna waaba daciifiyeen laakiinba haddii lagu socdo culamada saxiixisay oo quwaysay yani waxa weye haddiiba qowlkaa lagu socdo yani waxa weye kama cadda in markaa waysadii uu jebinayso kama cadda dhiiggaas markaa sanka ka imanaya iyo mataga iyo asalkeedii bay markaa ku noqonaysa asalkuna waxay ahayd waa cadamu naqdi waayo alaslu baraa'atu dimma qaacidadu waxay tahay asalku waa inay dimmadu beri tahay dimmadu waa inay beri tahay baa asalku yahay marka asalkii baa la istisxaabayaa alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaana waata kale cumuumaadkii adilada ayaa waafaqsan oo nebigu sala allahu alayhi wasalam waxa uu yidhi laa wuduu'a ilaa min sawtin aw riih wax weyse la yidhahdaa ma jirto mooyaane weyse laga weysaysanayo yacni markaa cod la maqlay oo bimacnaa waxa weeye neefta codkeedii la maqlay ama neefi soo baxday lafdigaas marka waa loo soo wariyey inkastoo culammada markaa xufaadda qaarkood ay ku wahminimo xukmiyeen oo ay yidhaahdeen axaadiista kale ee tilmaamaysa falaa yansarif xataa yasmaca sawtan aw yajida riixa ayaa laga soo ikhtisaariyey sida abuu xaatim iyo sidaas aawadeed shucba ay ku khata'nimo xukmiyeen laakiin shaahid kaley leedahay oo laga soo wariyey saa'ib yacni saxaabiga la yidhaahdo marka sidaas aawadeed sidanna markaa culammadu waa ku saxiixiyeen culamo badan baana markaa lafdigaa saxiixiyey oo uu tirmidi ka mid yahay oo uu nawowi ka mid yahay oo uu bayhaqi ka mid yahay oo uu ka mid yahay waxa weye ibnulmulaqin iyo ibnu daqiiq alciid iyaguna ay yidhahdeen isnaaduhu calaa sharti muslim marka waxa weeye waa xadiis saxiixa weeye wixii deliil loo helo labadaa iyada inay ahay inay weysada jebinayso waa lagu darayaa waxaan deliil loo helinna waxay noqonaysaa inayna weyse jebinayso wixii deliil loo waayo asalkii baa la istisxaabayaa waxaanay ku baaqi noqonaysaa inay adiladuna diiday baraa'adii asliyada ahaydna uu baaqi ku yahay oo wax ka naqliya aan lahaynin man asaabahu qayun aw rucaafun aw qalasun man asaabahu ku haleelo yacni qayun hunqaaca kay haleesho matag aw rucaafun ama markaysaga waxa goror uu haleelo sanka markaysa wax markaa uu furmo aw qalasun ama markaysa wax markaa matag uu haleelo yacni waa matagu markaysaga weeye aw madyun ama markaa madi ay haleesho oo markaa waxa weeye waxaa kaadida dabadeed imanaya ay ka yimaadaan falyansarif ha gedoomo oo falyatawada ha weysaysto uma liyabni calaa salaatii dabeedna salaaddiisa ha bineeyo oo bimacnaa halkii ha ka sii wado mas'alatu lbinaa waxay ku saabsantahay qofkii oo salaaddii intuu ka baxay haddana ha dhow halkii ka qaadanaya wax deliil ah oo qawi ah mas'aladaasina ma laha حديثك شن يتضباتنات قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحم الغنم جابر بن سمرة وحلق سوري الصحابي قال له إسقي أبيب إلى راليها كالنقضة إن ويدي النبي صلى الله عليه وسلم أو كيري أتوضأ ومن باب حذف الاستفهام أي أتوضأ ينكوي سيستاه min luxuumi alghanam ay min akli luxuumi alghanam cunitaanka aan cuno hilibka adhiga cunitaanka aan cuno miyaan ka weysaystaa qaala in shi'ta waxa uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam haddii aad doonto ay fatawada' ka weysayso qaala atawada'u ay a atawada'u miyaan ka weysaystaa min luxuumi alibil hilibka geela miyaan ka weysaystaa qaala nacam waxa uu yidhi haa akhrajahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiidkan waa xadiid saxiixa waxaa kaloo laga soo wariyey baraa ibnu caazib oo sunanku ay ka soo wariyeen isagana xadiid saxiix oo caynkaas cayn leeg tilmaamaya tawada'u min luxuumi alibil walaa tawada'u min luxuumi alghanam hilibka geela ka weysaysta hilibka adhiga ha ka weysaysanina marka waa laba xadiis oo saxiix ah culamo badan baana sheegay inuu saxiix yahay axaadiistaasi oo imaam axmed iyo isxaaq ibnu rahweyhi iyo ibnu khusayma ay ka mid yihiin muslimna saxiixiisaabuu ku soo saaray markaa min riwaayati jaabir ibni samura shawaahid kalena weliba waa leeyahay oo saxaabada kale laga soo wariyey marka sidaas aawadeed xadiidkani waa saxiix imaamu shaafici waxaa laga sheegay inuu yidhi xadiidkani hadduu saxiix yahay waan odhan lahaa bimacnaa xadiidku wuxuu u caddaan weyday inuu saxiix yahay iyo in kale dabeedna marka waxaa weeye hadalka wuxuu ku xidhay callaqa alqawla bisixatih xadiiskan markaa waxa weye tegitaanka uu ku tegayo odhanayo sidaas uu xadiisku sheegay sixada xadiisku ku xidhay sixada xadiiskuna uma caddaan saas aawadeed ayaa bayhaqi waxa uu odhanayaa oo naasirulmadhab ah ninkii madhabta u nusreeye u gargaaray waxa uu yihi markiisa waxan markaa qad saxa bilaa rayb shaki la'aanteed buu asaxay oo xadiiskani waa saxiix saas aawadeed baa bacdu shaaficiya oo muxadisiinteeda ka midi ay ku tageen muqhtadaha xadiiskan amaba ay tilmaameen inuu xadiiskani uu yahay xadiis yani marka waxa weeye saxiixa madhabta markaa lagu tagana inay tahay aqwa daliilan waxaa ka mid a imaamu nawowi oo waxau yihi madhabta markaa xadiiskaasi uu sheegayo aqwa daliilan iyadaa xagga daliilka xoog badan ibnu khusayma xadiiskaa muqhtadihiisuu ku tegey isagoo asxaab wujuha shaaficiyada ka tirsanaa imaamu ala'ima maxamed ibnu isxaaq ibnu khusayma waxaanuu yidhi culammada xadiiska wax isku hayo isku khilaafsan xadiidkaasi inuu saxiix yahay kuma arag buuti ee dhammaan waxaan ogahay inay isku waafaqsan yihiin xadiisku inuu saxiix yahay markaa sixada xadiisku sidaas aawadeed waa sugan tahay mas'alada u kaale mas'alada uu tilmaamayo hilibka geela waysada ma jebinayaa mise ma jebinayo fiiha aqwaal culamada qaarkood waxay yidhahdeen waa jebinaya waa qowl qowlka labaad wuxuu leeyahay marka xadiidkani waa mansuukh oo waa la nasakhay sidaas aawadeed hilibka geelu waysada ma jebinayo sida waxyaalaha kale ee dabka la saaraa ee dabtaabtaaba aynay waysada u jabinayn waa qowlka labaad qowlka saddexaad waxa uu leeyahay waxaa lagu xambaarayaa istixbaab oo waxaa la odhanayaa hilibka geela in laga weysaystaa waa sunne oo waa mustaxab laakiin waajib ma aha aqwaashaas marka la eego yacni jamaahiirta fuqahadu waxay qabaan inaan hilibka geelu waysada jabinayn sidaas yadaabaa jamaahiirta fuqahadu ay qabaan fuqahada qaarkood iyo muxadisiinta markaa haalibkooduba waxay qabaan in hilibka geelu waysada jebinayo oo qowlka kale ayay iyagu qabaan imaam axmed iyo isxaaq ibnu rahweyhi iyo culammada markaysaga xadiidka yani iyaguna waxay qabaan hilibka geelu inuu waysada jebinayo waxayna cuskanayaan axaadiistan bay deliishanayaan culammada yidhi waa mansuukh waxay yidhaahdeen xadiidkii jaabir kaana aakhira alamrayni min rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam tarku lwuduu'i min mamassati annaar waa xadiis saxiixa labada arrin ama labada ficil waxa dembaysay in wixii dabtaabta uu ka weysaystay iyo inaanu ka weysaysan xagga rasuulka waxa dembaysay inaanu ka weysaysan baa dembaysay tarku lwuduu'i min mamasati nnaar marka sidaas aawadee xadiidka iyagoo cuskanaya culamada qaarkood waxay yidhaahdeen maadaama laynoo sheegay wixii dabtaabto inaanu ka weysaysan inay dembaysay waxay noqonaysaa kaa dembaysaa naasikha kii horena wuxuu noqonayaa mansuukh ayuu noqonaya waxaana jiray markii hore inuu nebigu amray sala allahu alayh wasalam oo yihi tawada'u min mamassati naar wixii dabtaabto dabba wixii la saaro dabba ka weysaysa laakiin markii dambe nebigu sala allahu alayh wasalam waxaa dhacday inuu wax dabtaabtay aanu ka weysaysan oo waxaa loo keenay garab baa loo keenay markaasuu garabkiibuu cunay waa garab karsan garab adhi dabeedna nebigu waa cunay sala allahu alayhi wasalam dabeedna markaysaga waa kacay salaadii buu galay mana weysaysan waa xadiis saxiixa saas aawadee culamada qaarkood waxay yidhahdeen xadiidkan jaabir kaana akhira alamrayni min rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam tarku lwuduu'i min mamasati nnaar wuxuu mukhtasar ka yahay xadiidkaa kale ee saxiixa ah ee tilmaamaya in markaa hilibka adhiga cunitaanka uu cunay inaanu ka weysaysan ayan kaana ama sidaas ha ahaato ama ashyaa kale oo hilibka adhiga aan ahayn in nebiga laga daalacday ha ahaato waxa weeye xadiiskaasi waa caam axaadiistanna waa khaas marka in la yidhahdo caamkiibaa khaaska nasakhaya yani waa mas'ala markaysaga hayru saxiixa saas aawadeed baa imaamu nawowi isagoo shaaficiyulmadhaba ayuu majmuuca iyo markaa sharxu muslimka labadaba waxa uu ka odhanayaa marka uu ka hadlayo qowlka odhanaya waa mansuukh oo waxaa lagu nasakhay kaana aakhira alamrayni min rasuuli illahi sala allahu alay waslam tarku lwuduu'i min mamasati nnaar waxa uu odhanaya markaysagaa taasi waa baatil oo waayo waxay baatil ku tahay buu odhanayaa waxay ku dhisan tahay khaaskiiyo caamku inay isnasakhayaan oo xadiidkan markaa tilmaamaya hilibka geelaha laga weysaystana waa khaas xadiidkanna waa caam qaacidaduna waxay tahay inaan khaaska iyo caamku aynay isnasakhin sidaas yada ah bay markaa qaacidaduna tahay marka baatil weeyaan in la yidhaahdo xadiiskani waa mansuukh yani tawada'uu min luxuumi libil oo waxaa lagu nasakhay kaana aakhira alamrayni min rasuuli illahi sala allahu alay slam tarku lwudu'i min mamasati nnaar waxyaalaha kale la cuskaday waxaa ka mid a in la yidhaahdo jamaahiirtii saxaabada ayaa laga hayaa hilibka geela inayna ka weysaysan waa ko waa midda labaad ee waxaa kaloo la cuskaday in la yidhahdo alkhulafaau araashiduun alarbaca iyagana waxaa laga hayaa hilibka geela inayna ka weysaysan sidaana markaysaga imaamu nawowi iyo kayrkii baa sheegay laakiin culammada qaarkood arrinka noocaasa waxay yidhahdeen waa kalad waana ku khata'nimo xukmiyeen ou ka mid yahay shaekhulislaam ibnu taymiya majmuuc fataawaha mujalladka koob iyo labaatanaad ou odhanayo yacni saxaabada warka noocaasa markaysagaa mid laga hayo ma aha oo bimacnaa khaasatan weliba alkhulafa araashiduun iyo alqawaacid annuuraaniyaba waa ku odhanaya alqawaacid annuuraaniya iyo majmuuc fataawaha waxaa markaa uu odhanayaa sanad markaa loo hayo ma jirto nawowina arrinka noocaasa waa ku khata'ay ee waxaa laga soo wariyey waxa weeye waa in hilib aynay ka weysaysan arrinkaasina ficil buu ahaa ficil maadaama uu ahaa kuma cadda hilibka aynay ka weysaysanin hilib geel inuu ahaa arrinkaasna markaysagaa si fiican waxaa usii balballaarinaya yani sheekhu alalbani laftiisu kitaabkiisa tamaamu lmina fi tacliiq calaa fiqhi sunna buu kusii bayaaminaya raajic marka waxa weeye sanad loo hayo alkhulafaa araashiduun ina hilib geel intay cunaan aynay ka weysaysan jirin ma jiro calaa sabiili fardi wataqdiir haddiiba se laga soo qaado xataa sanad daciifaan loo haynin oo lagaga soo warinayo iska daa mid saxiixe inay khulafaa raashiduun hilib markaa geel intay cunaan inay ka weysaysan jirin iska daad sanad saxiixe sanad daciifa xataa looma hayo ee haayada waxaa laga hayaa hilib adhi iyo wax lamida intay cuneen inay ka weysaysan wayeen ama markaa in la yidhaahdo hilib iyo kimis buu cunay oo dabeed mana weysaysan lamana sheegin hilibka markaa uu cunay inuu hilib geel ahaa iyo inuu hilib adhi ahaayo waa la ilaaqay ficilkuna sidiisaba cumuum ma keensado culammadu waxay yidhaha alafcaalu laa cumuuma laha afcaashu cumuum ma keensato oo haddii la yidhahdo sida ficilka noocaas u sameeyey ficilkiiyo sidan iyo sidan aqbalo labadaba lama odhanayo labada suuraba caam buu ku yahay waayo ma suuragal aha labada suuraba inuu dhacay oo haddii la yidhahdo hilib buu cunay oo hilibku uu aqbali karo inuu geel yahay iyo inuu adhi yahay iyo inuu lo' yahay lama odhanayo intaba caam buu ku yahay waayo hilibku cunay dee midun weeyi ama geel buu noqon ama adhi buu noqon ama lo' buu noqon inuu intaba wada noqdo isla mar keliya dee waxa weeye markaysaa marka waa hayru saxiix waa mutlaq caam ma aha haddiiba se laga soo qaado inay ka sugan tahay khulafada waxa isweydiin leh hadalka markaysagaa khulafada laga soo warinayay iyo sunnada nebigu hadday iskhilaafaan ma waxaa la raacayaa markaysa a markaa khulafada hadalkooda mise waxaa la raacayaa hadalka nebiga sala allahu alayh wasalam laa shaka in la raacayo yani hadalka nebiga sala allahu alayh wasalam waayo isagu waxa uu yahay yani khulafadu markaysagaa taabiciin bay u yihiin atbaac bay u yihiin xujana markaysaga waxa ah xuja asliya hadalka nebiga sala allahu alayh wasalam hadalka nebiga xuja asliya ah qof markaa hadalkiisa laga horgeyn karo hadalka nebigana sala allahu alayh wasalam ma jiro adiladuna waa inoo tilmaamaysaa falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayta wayusallimuu tasliima wma kana limu'minin walaa mu'minatin ida qada allah warasuuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim aakhirana lagu weydiin maayo maxaad abubakar u khilaaftay masaa'il ay saxaabadii isku khilaaفeen oo mukhtalafu fiihi bayna asaxaaba abubakar maxaad u khilaaftay ama cumar maxaad u khilaaftay lagu weydiin maayo laakiin xadiiska nebiga in lagu weydiiyo maxaad u khilaaftay waa suurowdaan waayo laba mas'alo ama laba su'aalood baa dadkao dhan la weydiinayaa baa taabiciinta qaarkood yidhahan sida abulcaaliya kayrkii maada kuntum tacbuduun wamaada ajabtum almursaliin maxaa caabudi jirteen iyo maxaa rususha ugu jawaabteen warkii rasuulku maku soo gaadhay haa maxaad ugu jawaabtay maxaad ka tidhi marka waxa weeye hadalka nebiga sala allahu alayh wasalam in la qaato oo la raaco ayaa waajib ku yahay saxaabaduna aad iyo aad bay u inkireen in hadalka nebiga sala allahu alayh wasalam hadal qof kale looga leexdo yuushiku an tunzla calaykum xijaaratu min asama aqulu qaala rasul lahi sala allahu alay wasalam wataquuluuna qaala abu bakrin wa cumar waxaa laga soo wariyey ibnu cabbaas inuu yidhi waxay u dhowdahay in samada dhagax laydinkaga soo shubo halaag laydin halaagayo waxaan idinku leeyahay rasuulki ilaahay wuxuu yidhi idinkuna waxaa leedihin abu bakr iyo cumar waxay yidhahdeen wa fii lafdin aakhar waxaa lagu soo wariyey oo sanadkiisu saxiix yahay sida axmed maxamed shaakir iyo shucayb arnaudba ay sheegeen sanadku uu saxiix yahay urahum sayahlikuun waxaan u malaynayaa buui kuwan in la halaagayo talo maxaan ugu halaagaya aqulu qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam wayaquuluuna nahaa abu bakrin wa cumar waxaan ku odhanayaa rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi iyaguna waxay ugu odhanayaan abubakar iyo cumar baa nahiyey marka waxay la yani uu ishaarayaa oo marka hadalkiisaasi uu markaa mustanbad ka yahay min qawlihi tacala falyaxdir aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaabun aliim aayaddaasuu mustanbad ka yahay sideedana qaaciday culamadu yidhahdaan qaacidadaas waxay tahay aqwaalu ahli ilcilmi yuxtaju laha walakin laa yuxtaju biha aqwaasha ahlucilmiga iyagaa daliil loo raadiyaa laakiin iyaga lama daliishado hal masale waa jirtaayoo saxaabada aqwaashoodu ictibaar gaaray leedahay laakiin waa goorma waa markaynay masalada isku khilaafin ee haddii masaladii ay isku khilaafaan oo laba qowl ay ka leeyihiin qowlka qaarkood xujo kuwa kale kuma aha ummadda kalena kuma aha sida raajix ah ama khulafa ha ahaadaan ama kayrkood ha ahaadaan oo lama odhanayo ilaaba ilaa qowlka khulafada waa inaad raacdaan oo ra'yiga markaysagaa khilaafsan ka tagtaan waxaa laga qaatay qaacidadaas fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi warasuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alaakhir aayaadkaasaa laga qaadanaya iyo kuwa lamidka waata kale e ficilka saxaabada lafteeda waxaa laga hayaa inay hilibka geela ka weysan jireen taasina waa faa'iida ziyaada saxaabada si caama waxaa looga soo naqliyey hilibka geela inay ka weysaysan jireen ibnu abi shayba musanafkiisa waxa uu ku soo wariyey jaabir ibnu samura inuu yidhi kunnaa natawada'u min luxuumi libil walanatawada'u min luxuumi alghanam waxaanu ahayn qaar hilibka geela ka weysaysta hilibka adhigana aan ka weysaysan baanu ahayn sheekhulalbani waxa uu ku odhanaya tamaam lmina fi tacliiq cala fiqhi sunna sanad saxiixa ayuu ku soo arooray marka waxa weeye arrinka shaa'ica ka ahaa ee saxaabadu ay u badnaayeenna waxay ahayd inay hilibka geela cunitaanka la cuna ay ka weysaystaan waa midda kale marka la yidhi hilibka geela ka weysaysta hilibka adhigana ha ka weysaysanina waxaad halkaa ka garatay inaynay cilladu ahayn dab inuu taabto iyo inu inaanu taaban cilladu inaynay ahayn ee farqi aynay kale lahayn hilibka geela inuu dab taabto iyo inaanu taaban cillada looga weysaysanayaano waa geelnimo ee inuu dab taabtay ma aha sidaas aawadeed bayna farqi kale lahayn haddii dab taabto oo ama la dubo ama la kariyo iyo haddaan daba taabanayn inta la qallajisto dabeedna la yska cuno waxaa jira wax la yahaha qadiid oo hilibka markaysagaa inta la saafo oo lala qallajiyo cadceedda loo dhigo ayaa markuu qallalo waa iska bursan jire waa iska cuni jireen qadiid baa la yidhahdaa ana ibnu imra'atin min quraysh ta'kulu lqadiid nebigu sala allahu alay wasalam nin baa u yimi ninkii baa gariiray markaasaa nebigu ku yuhi sala allahu alay wasalam hawin calay waar isdeji boqor ma ihi buuri gabarh quraysha oo qadiidka cunta baa dhashay waa dejinaya nebigu sala allahu alay wasalam waa xadiis saxiixa sheekh albani silsilatu xadiis saxiixa ayuu ku quwiyey marka waxa weeye qadiidka dee meelo badan buu ku soo arooray qadiidkuna waxa uu ahaa markaysa waxa markaa hilibka aan la karin aan dabna taaban ee inta la qalajiyey la iska cuno xag yacni markaysaga xagga marka haddii laga eego xukum ahaan dee waa bannaanya hilibkii inta la qalajiyo in la iska cuno waa bannaanta adibadu hadday diidaan waa halkeeda laakiin waxa weeye markaysaga waa markaa sharciga xaggiisa dee wax markaysaga waxan ay waajib tahay ilaaba ilaa in dab markaa in la saaro mooyaane si kale aanu ku bannaanayn ma aha ma aha marka cilladu waa geelnimo waxaan farqi kale lahay inuu dab taabto oo lasoo kariyo ama lasoo shiilo ama lasoo dubo iyo inaan daba taabanayn markaisaga la iska qalajisto cadceedda loo dhigo sidiisa laskaga cuno mar walba ha laga weysaysto waa geen laakiin kan kale waxa uu ku saabsan yahay waxa weeye wixii dabtaabto in laga weysaysto saas aawadeed bay kala far- yani farqi ku sugan yihin maadaama la yidhi markaa waxa la kala farqiyey hilibkii geel iyo hilibkii ariga oo la yidhi hilibkii ariga ha ka weysaysanina kii geelina ka weysaysta xadiidkana waa la kala dooransiiyey xadiidka kalena waxa uu tilmaamaya walaa tawada'u min luxumi alghanam sidaas aawadeed waxa ay ku tusinaysaa in waxa weeye cilladu inaynay ahayn dabtaabasho aynay ahayn ee geelnimo ay tahay ilaaba ilaana laga weysaysanayo waana qowlka raajix ee sawaabka ah sidaas yadaa wey saxaabadiina sidaasaa looga soo noqliyay kunaa natawada'u min luxumi alibil walaa natawada'u min luxumi alghanam farqina ma kala lahaa hilibka geela intiisa yar iyo intiisa badan saambuusaha haddii hilib geel ku jiro waajib weeyaan inaad ka weysiso oo ma aha markaysagaa inaad tidhahdo waxa weeye hilib lama yidhaahdo ee magac kalea la yidhahdaa waayo alasmaa laa tugayiru lmacaani intiisa yar iyo intiisa badanna hadduu mar naaqid yahay farqi ma kala laha oo culammada markaysaga waxaan wax kala farqiyey hilibka geela intiisa yar iyo intiisa badan sida qaarkood u kala farqiyeen hurdada inteeda yar iyo inteeda badan yacni ma jiraan ee ama waxay ka qabaan in hilibka geelu itlaaqanba weysada u jabinayo ama waxay ka qabaan hilibka markaysaga geelu inaanu weysada jabinayo sawaabkuna waxay tahay hilibka geelu cunitaanka la cunaa inuu weysada jabinayo macnaheeduna ma aha markan leeyahay weysadu jabinayo inuu xaaraan yahay xalaal weeye ee ma aha markaysa waxaan markaa in la- laga tilmaamayo marka la yidhahdo weysada waa jabinaya waa xaaraan iyo wax lamida lagama tilmaamayo waa macluum min adin bidaruura inta daruura loogu yaqaanaa inuu hilibka geelu markaysa waxaan xalaal yahay oo uu bannaan yahay ha yeeshe markaysagaa sharcigu mar hadduu yidhi ka weysaysta waajibku waxay tahay in laga weysaysto weeyaan cillada aan garanno ama xikmada aan garanno ama yaynaan garan farqi ma kala laha xadiidka lix iyo toddobaatanaad وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل أبي هريرة وحا لغا سوري إله راليها كان نقضي إنه يري رسولك إله صلى الله عليه وسلم وحاولي من غسل ميتا كي مركا ميرة ميتا مذ انتي فليغتسلها ميرة ومن حمله كي قادانه فليتوضأ هوي سيستو أخرجه أحمد والنسائي إمام أحمد دا سوري يا النسائي والترمذي يا ترمذي وxasanahu tirmidina waa taxsiiniyey culamada kale xadiiska quwaysay waxaa ka mid ah ibnu xibaan oo xadiiska saxiixiyey ibnu xasmi oo saxiixiyey ibnu qataan oo saxiixiyey ibnu daqiiq alciid oo saxiixiyey yacni waxa kaloo ka mida markaa culamada kale ee saxiixisay sheikhu lalbani raxmat ullahi calayhim jamiican ilahay dhammaantoodba ha u naxariisteen inkastoo culamada qaarkood ay arjaxeen xadiisku inuu mawquuf yahay oo waa bukhaari iyo markaysaga bayhaqi waxay arjaxeen inuu mawquuf yahay oo duruqda qaarkood baa iyadoo abu hurayre uu ku mawquuf yahay la soo wariyey laakiin waxa weeye sida raajixa ah ee duruq markaysaga mutacadid oo badan buu ku soo arooray duruqda mutacadidkee markaysaga badan ee uu ku soo arooray ee rafcinaysa ayaa markaysa waxaan markaa la qaadanaya wa ziyaadatu min asiqati maqbuula wa qaala axmedu laa yasixu fi hada albaabi shay-un imaam axmedna waxa uu yihi baabkan waxba kama asaxayaan bimacnaa wax saxiixa oo baabkan markaysa waxaan markaa sidiisa saxiix u ahay ma jiro culamo kaleo iyaguna sidaas in la eg yidhi waa jiraan laakiin duruq badan buu xadiisku leeyahay oo in waxa weeye markaysagaa xadiis sanadkiisu gaar saxiix u yahay inaan la helin yacni ka dhalan mayso majmuuca marka la isu geegeeyo wax markaa waxa weeye darajatu lxasan ama daraja darajatu sixa gaaraya inaanu jirin ka dhalan mayso nafyiga la nafyinayo yacni nafyiga la nafyinayo mid sanadku saxiix yahay ama markaa sanadku xasan yahay nafyiga la nafyinayo laga qaadan maayo in yani markaa majmuuca aan waxba ka asaxaynin marka waxa weeye calaa kulli xaal waxaa raajaxsan qowlka odhanaya xadiisku isagoo marfuuca ayuu saxiix yahay isagoo marfuuca ayuu saxiix yahay sheikhulalbanina waxa uu si fiican ugu tafsiiliyey kitaabkiisa marka irwa lhaliil ayuu ku tafsiiliyey duruqda markaysaga mutacadidka uu xadiisku leeyahay oo qaarkood sanadkoodu jayidka yahayna uu ku soo arooriyey marka fal yuraajac marka sidaas aaweed xadiisku waa qawi waxaa laga yaabaa ishkaal inay samayso xadiiskan axaadiis kale oo khilaafsan baa soo aroortay axaadiista kale waxaa ka mid ah in saxaabada laga soo wariyo ay yidhaahdeen waxa markaa waxa weeye uu yidhi cabdillaahi bnu cumar kunaa naqsilu lmayta fa mina man yaktasil wa mina man laa yaktasil yacni waxaa naga mid ahaa buu yihi markaa mid weysaysta markaanu maydka maydhno qaar weysaysta iyo qaar aan weysaysan mid walba waan lahayn cabdillaahi ibnu imaam axmed ayaa ku soo wariyey fii musnadi abiih xaafid ibnu xajarna waxau yihi sanadkiisu waa saxiix wakadalika sheikhulalbani isaguna waa saxiixiyey waxaa kaloo cabdillahi ibnu cabbaas laga soo wariyey oo bayhaqi ka soo wariyey inuu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam laysa calaykum fii gusli maytikum guslun idaa ghasaltumuuh yacni maydhitaanka maydkiinna aa maydheen wax maydhitaani idinkama saara oo inaa maydhataanka idinkama waajibaha ina maytakum yamuutu daahiran walaysa binajas maydkiinu waxa uu dhimanayaa isaga oo yacni markaa daahir ah nijaasna ma aha faxasbukum an tagsiluu aydiyakum waxaa idinku filan inaad gacmihiinna maydhaan kaana xaafid ibnu xajar waxa uu yidhi isnaadkiisu waa xasan sidaas yadaa buu yidhi wakadalika sheikhu lalbanina waa quweyn inkastoo culamada qaarkood ay yidhahdeen waa mawquuf cala bni cabbaas sidaas yadaa ay yidhahdeen laakiin rafcigu waa ziyaada waziyaadatu min asiqati maqbuula marka waxa weeye calaa kulli xaal axaadiista iyo xadiiskan sidee lagu kulminaya waxaa lagu kulminayaa xadiiskan maydhitaanka uu inaamrayo waxaa lagu xambaarayaa sunne oo in qofkii maydka maydhay uu ka maydhaa uu marka dambe maydhaa waa sunne axaadiistaa kalena markaysaga waajibkii bay markaysaga ka rafcinaysaa oo in layska daayaa inay bannaan tahay bay inoo tilmaamaysa kii qaadaana inuu weysaystaa waa sunne inuu iska daayaana waa u bannaanta sidaas iyada aba axaadiistu ku kulmaysa qowlka sawaabka ee raaj- ee raajixa ah ee axaadiista lagu kulminaya waa sidaas iyadaa wey xaafid ibnu xajarna waxa uu yidhahay si axaadiista lagu kulmiyo waa sida ugu fiican ayuu yidhi ahlu cilmi kalena waa yidhahdeen farqina ma kala laha cumuumka xadiiska markaad eegto maydkaasi inuu yahay la maydhayay mid yar iyo mid weyn mid lab mid dhadig midaad gacanta wax iska xejisay oo markaa waxa weye maryo iyo wax la mida adoo isku duuduubay ama markaysa waxaan markaa goloobagashaday yacni aad maydhaysay iyo mid aan waxba iska xejin intaa midnaba farqi ma kala laha caam waxay ku tahay intaba yacni waxa weeye man gasala maytan mayd ma maydha man gasala maytan falyaktasil markaa sunna ahaan baa lagu xambaaraya xadiidka toddobiyo toddobaatanaad وعن عبد الله بن أبي بكر رحمه الله عبد الله بن أبي بكر وحلق سوري إلى يوم حريسته أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم إن يكسغني كتابك ورسوله صلى الله عليه وسلم أقري عمرو بن حزم أي كسغني ألا يمس القرآن إلا طاهر إن أنا القرآن كتابن روح طاهر مويانا روح كلا إن أنا تابن sidaasiina ku taabay rawaahu maalikun mursalan imaam maalik baa soo wariyay xadiisku isagoo mursal ah mursalkana waxaa la yidhahdaa taabicigu hadduu yidhaahdo nebigu waxa uu yihi sala allahu calayh wasalam oo cidduu xadiidka ka wariyay aanu sheegin taas baa waxaa la yidhahdaa mursal wa wasalahu annasaa'iyu nasaa-ina waa wasliyey oo xadiisku isagoo mawsuul oo saxaabigana la sheegay ayuu soo wariyey wabnu xibbaana ibnu xibbaanna xadiidka waa wasliyey oo isagoo mawsuula ayuu soo wariyey wa huwa macluul xadiisku waa mid cillo u saaxiiba macluulna waxaa la yidhaahdaa waa hadday xadiidka ku sugan tahay cillo saba ama sabab xadiidka daciifinaysa oo khafiyo qarsoon ayaa waxaa la yidhaahdaa macluul ayaa la yidhaahdaa marka waxa uu tilmaamayaa sanadkani inuu daciif yahay xataa ka mawsuulka ahi inuu daciif yahay oo dacfi ku sugan yahay ayuu tilmaamay cabdillaahi ibnu abi bakrinna ma aha cabdillaahi ibnu abi bakrin asidiiq sida uu mooday yacni sancaani oo subulsalaamka uu ku sheegay waa kalad ee waa cabdillaahi ibni abi bakrin ibnu muxammed ibnu camrin ibni xasmi camr ibnu xasmin ayaa wuxuu u yahay awow labaad buu u yahay ninkaa weeye ninka markaa sanadka ku sugan laakiin ma aha cabdullaahi ibnu abi bakrin asidiiq ma aha xadiidka culamada qaarkood waa daciifiyeen culamada daciifisay waxaa ka mida ibnu xasmin waxaa ka mida nawowi waxaa ka mida ibnu kathiir culamo dooraa laga soo naqliya xadiidka inay daciifiyeen ahlucilmiga qaarkood oo saxiixiyeyna waa jiraan waxaa ka mida culamada saxiixisay isxaaq ibnu rahweyhi waxa uu ahaa raggii markaysa waa qarnigii saddexaad culamadii qarnigii saddexaad buu ka mid ahaa ay imaam axmed iyo shaafici iyo aqraanta ahaayeen shaaficina is soo gaadheen imaam axmedna ay aqraanta ahaayeen waxaa ka mida ragga quweeyey xaazimi oo xadiiska ariiqa xakiim ibnu xisaam laga soo wariyey taxsiiniyey waxaa ka mida xaakim oo saxiixiyey oo yidhi waa saxiixulisnaad dahabi oo ku waafaqay inkastoo sanadka ay tasxiixiyeen culamada qaarkood ku mulaaxadeeyeen oo yidhahdeen matarulwaraaqiya baa ku sugan oo daciif ah haddana marka waxa weeye waxay ka mid yihiin un hadda loo soo qaadanayaa maadaama ariiq ay saxiixiyeen inay majmuuca duruqda marka laysu geeyo ay saxiixinayaanna waa cala sabiili awla culamada kale ee markaa saxiixisay waxaa ka mid ah imaam axmed oo laga soo wariyay inuu yihi arju an yakuuna saxiixa waxaanu rajaynayaa inuu saxiix yahay waxaa ka mid a ibnu xibbaan oo saxiixiyey xaafid ibnu xajar asaaniidda qaarkood buu wuxu uhi isnaadun laa ba'sa bih sida uu ku sheegay talkhiisu lxabiirka xadiiskana turuq baa laga soo wariyey camr ibnu xasm waa laga soo wariyey xakiim ibnu xisaamna waa laga soo wariyey xakiim ibnu xisaam waxaa ka wariyay tabaraani kabiirka iyo awsadka xaakim iyo daara khudniba waa ka wariyay sanadkiisa dacfi yar baa ku sugan waxaa kaloo laga wariyay cabdillaahi ibni cumar sanadka cabdillahi ibni cumar laga wariyey waxa uu odhanaya xafid ibnu xajar isnaaduhu laa ba'sa bih laakiin culamada qaarkood waxay sheegeen in nin la yidhaahdo saciid ibnu muxamed inuu la tafaruday oo keligii uu xadiiskaas soo wariyey ninkaasna waa nin majhuulah oo wax jarxi iyo wax tacdiila midnaba looma hayo inkastoo daara qudni xadiis uu u saxiixiyey yacni kale oo aan xadiiskan ahayn waxaa kaloo ku sugan markaysagaa nin mudallisa oo cancaneeyeyna waa ku jira dariiqyada kale xadiiska laga soo wariyey waxaa ka mid ah cusmaan ibnu abilcaas oo dabaraani kabiirka kaga soo wariyey ariiqaasna markaysagaa dacfi baa ku sugan oo laba dariiqoo markaysaga uu leeyahay midna inqiaac baa ku jira midna nimaan la garanayn baa ku jira baa xaafid ibnu xajar uu yihi sheekh albaanine waxa uu ku daray irwaaulkhaliilka labada dariiqba inay ka siman yihiin in ismaaciil ibnu raafic la yidhahdo daciif ulxifdi inuu ku jiro marka turuqda caynkaas ayuu leeyahay afartaas saxaabina waa laga soo wariyay dacfiguna shadiid ma ah weliba waxaa la isku haya camr ibnu xasm yani ariiqa laga warinaya yani waxa weeye sanadka cidda ku jirtaa ma sulaymaan ibnu daawuud ba yani alkhawlaani mise markaa ma ah hadduu sulaymaan ibnu daawuud alkhawlaani uu noqdo waxau noqonayaa siqa weeye xadiiskiisuna waa saxiix culamada qaarkood oo yidhi marka waxa weeye ummadda qabuul kula kulanta oo xadiisku sidaasuu saxiixu yahayna waa jiraan oo uu ka mid yahay shaafici oo uu ka mid yahay cuqayli ibnu cabdilbar yacquub ibnu sufyaan bala ibnu cabdilbar waxa uu yihi mutawaatir ku shabaha sheekh albanina waxa uu tilmaamay duruqa xadiiska marka la isu geeyo inuu isqugeynayo marka calaa kulli xaal sida qawiga ah xadiisku waa saxiix bimajmuuci duruqih waxaanu tilmaamayaa qur-aanka inaanu markaysagaa taaban mid daahira mooyaane ku kale madaahib alarbaca waxay qabaan qofku haddaanu weyse qabin haddaanu qofku weyse qabin inuu musxafka taabtaa inaynay u bannaanayn ay xaaraan ka tahay inuu musxafka taabtaa isagaan weyse qabin madaahibta afarta abaa qaba culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen maya marka waxa weeye daliil saxiixa oo sariixa oo diidaya lama hayo xadiiskana markaysagaa ma asixin hadduuba si asaxana daahirka markaysagaa tahaarada macnayaal dhowraa loo isticmaalaa waa tii afar macnaa tahaarada loo isticmaala in looga jeedo markaysagaa tahaara macnawiya oo ictiqaadkiisaa daahiro waa muslim ina almuslima laa yanjusu muslimku ma nijaasooba bimacnaa waa iska daahir daanu nijaasoobin waa daahir oo in laga tilmaamayo waxa weye ictiqaadkiisa inuu daahir yahay yacni marka waxa weeye sidaas looga jeedo oo macnuhu u dhacayo cid aan muslim ahayn yaanu taaban uuna xadiiskani markaa la mid yahay axaadiiskii nebigu sala allahu alayh wasalam uu u diidayey in gaalada markaysaga markaa masaaxifta markaa loo ogolaado inay taabtaan oo nebigu nahiyey in musxafka loola safro beledada markaysaga waxan markaa gaalada makhaafata an yanaalahu alcaduw cadowga gaalaad inay markaa musxafka taabtaan yacni marka waxa weeye baqasho uu nebigu ka baqanayo sala allahu alayh wasalam darteed ayuu u nahiyey waxaa kaloo dahaaradu ay aqbali kartaa in looga jeedo markaysaga adahaara min aljanaaba in janaabo uu ka daahir yahay qofkii dumar ahaydna ay markaysa waxay kaloo dheer tahay in xaydki iyo nifaaskiina ay ka daahir tahay wain kuntum junuban fataharuu janaabada maydhitaanka la iska maydho ee xadasul akbar la rafciyana dahaaro waa la yidhahdaa waxaa kaloo dahaarada la yidhi markaysaga waxaa la yidhahdaa weysada lafteeda dachumaa fa innii adkhaltuhumaa daahiratayni iska dhaaf labada qof waxba ha siibin waayo iyagoo daahira baan markaysa waxaan markaa gashay labada adin bimacnaa iyagoo weyse qaba baan geliyey marka weysadana ahaaro waa la yidhahdaa shayga kale afraad atahaaratu min anajaasa najaase iyadoo laga daahir yahay iyadana waa loo isticmaalaa marka afartaa macnaa afartaba mujmal ku tahay qariino kala caddaysay u baahan tahay laakiin haddii kaloo la yskaga xambaaro mid ka mida waxay iska noqonaysaa taxakum daliil kale arjaxa haddaan lahayna in laga tawaqufo wey daliil kala caddeeya ayay u baahan tahay markaa sidaas aawadeed waxay yidhahdeen daliil saxiixa oo tilmaamaya ruuxa aan weyse qaban inaanu musxafka taaban markaysagaa lama hayo ama aayadda qur'aanka ah ilaahay waxau yidhi laa yamasuhu ila almudahharuun waxaa la yidhi mudaharuuntama waxaa loo jeedaa markaysagaa malaa'igta mise waxaa loo jeedaa bini aadamka laba qowl baa ku sugan laa yamasuhu musxafka ma taabanayaan ila almudahharuuna kuwa la daahiriyey mooyaane kuwa kale taaban maayaan oo waxa weeye malaa'igtu mooyaane shayaadiintu inaynay taabanaynin bay culamada qaar u fasireen wamaa tanazalat bihi shayaaiin caynkaasoo kale markaysa waxaan markaa aayaddaa kale laga tilmaamayo marka waxa weeye inuu yahay mid laga dhowray shayaadiinta oo aan shayaadiina shaqo ku lahayn sidaas iyadaa inuu yahay ayaa markaa laga marka calaa kulli xaal mas'alada daliil saxiix ah culamada yani qaarkood waxay yidhahdeen wala laa yamasu ila almutahharuun waxaa la odhanaya markaysaga ma taabanayaan kuwa la daahiriyey mooyaane kuwo kale waa khabarun yuraadu bihi nahyu waa khabar nahyi looga jeedo bimacnaa yaanu taaban kuwa la daahiriyey mooyaane kuwa kuwo kale waxayna yidhaahdeen mutatahiriin baa dadka la yidhahdo iyagaa isdaahirinaya mutahariinta la daahiriye aasaam iyo xumaanunba laga daahiriyey malaa'igta weeye laa yacsuuna allaha ma amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun waa malaa'igta ama bini aadamka waxaa la yidhahda markaysaga waxaan markaa waa mutatahiriin waxay isku dayayeen inay isdaahiriyaan in allaha yuxibu atawaabiina wa yuxibu almutatahiriin marka waxa weeye aayaddu sida markaysaga raajixa waxay ku saabsantahay markaysaga malaa'igta mutahharuuntu waa malaa'igta xadiidka nasixadiisaa la isku hayaa hadduuba asaxana dalaaladiisaa la isku hayaa waxa uu ku tusinayo marka sariix kuma aho kuma cadda kumana daahir aha in looga jeedo ruuxii aan weyse qabani musxafka inuu taabtaa uma banaana ha yeeshe waa ixtiyaad badanta waa dadaal badanta sidaas aawadeed waxaa markaa uu odhanaya yani markaa saaxibu tawdiix alaxkaam tani daliil cad ku siin mayso oo qaatic ah in musxafka inuu taabto kaan weyse qabani inay xaaraan ka tahay ha yeeshee shakigu waa jiraa ixtiyaadkuna waxa weeye ama dadaalkuna waxa uu yahay iyo xalaal miiradku mid markaa habboon oo isagu mudan weeye sidaas aawoodee waxaa habboon yacni marka in laga dheeraado musxafka taabashadiisa iyadaan la weyse qabin waa ixtiyaad laakiin masale ku cad oo laleeyahay daliil ahaan bay u raajaxsan tahay ma aha ibnulqayim iyo waxaan leeyahay yani shawkaniyana waad arki kartaa yani markaa sida kale ayay arjaxayaan inay markaysa wa marka ayna xaaj ku sugnayn wallahu aclam masalada marka sidaas iyadaa haddii lagu tago waxay culammadu ka istisnoodeen sibyaanta yaryar carruurta yaryar waxay yidhahdeen carruurta yaryar waxaa u banaan iyaga markaysa waxan marka inay musxafkii taabtaan iyaga wayse qabin waayo xaajadu waxay keensanaysaa qur-aankii markaysa waxan markaa barashaday baranayaan yani marka inay aada u haystaan oo aada u akriyaan waana ilmo yaro markaysaga waysadii markaysaga wax ma wada dhowran karo xaraj baana ku sugan haddii mar kastaba la yidhaha markaysa ha weysaysto oo hala amro weyso sidaas aawadeed isaga markaysa waxaan markaa waa u banaantay bay yidhahdeen yani marka lilxaajati almaassa ayay ugu banaantay bay yidhahdeen inuu taabto isaga wayse qabin xadiidka sideed iyo toddobaatanaad وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه عائشة waxaa laga soo wariyay ilaa raali ka noqda inay tiri rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam waxa uu ahaa ilaahay mid xusa calaa kulli axyaanihi wakhtiyadiisa o dhan rawaahu muslimun muslim baa soo wariyey wacallaqahu lbukhaariyu bukhaarina markaysa waxa marka isagoo mucallaqa ayuu saxiixiisa ku soo wariyey waa mucallaq marka xadiisku waa saxiix isagoo musnada markaa muslim baa saxiixa kusoo wariyey waxaanu tilmaamayaa in waxa weeye adkaarta ilahay la xusayo tahliisha allahu akbar laa ilaaha ila allah alxamdu lilah subxaana allah yani marka wardiyada la wardinayo waxyaalaha noocaas oo dhan inaan markaa tahaaro loo shartinin nebiguna sala allahu alayh wasalam ilahay buu xusi jiray wakti kasta wakti kasta waxaa soo gelaya waktiguu tahaaro qabiyo waktigaanu tahaaro qabin waktiguu janaabo qabiyo waktigaanu janaabo qabin mar walba waa soo gelaysa mar walba waa soo gelaysa sidaas aawadeed a'immada qaarkood waxay ka daliishadeen oo bukhaari ka mid yahay ruuxii junubkaha inuu qur-aanka akhrin karo mas'alada noocaasa ayuu bukhaari iyo markaysa waxaan culamo kale ay ku tageen xadiidkan iyagoo daliishanaya saxaabada rasuulka sala allahu alay wasalam bacdi ka midna waa laga soo naqliyey ra'yiga noocaas ah oo ay ku tegayaan ruuxa markaysagaa janaabada qabaa inuu qur-aanka akriya inay u bannaanto masalada noocaasi laakiin janaabadu axkaamteeda inoogu iman doontaa iyo xaydka janaabada iyo xaydku halkeeda inoogu iman doonta halkaasaynu insha allahu tacaala kaga hadli doonaa marka xadiiskani calaa kulli xaal waa caam culamada odhanaya ruuxa marka waysada qaba waysada aan qabini musxafka inuu taabto ma aha waxay leeyihin markaysa waxaan dee isma caridayso oo akrinta markaysaga uu akrinayo musxafkii oo korka inuu ka akriya isagaan wayse qabin waa u bannaanta waa la isku waafaqsanya dee waxa weeye inuu korka ka akrin karoona ma ma keensanayso in waxa weeye akrinta uu korka ka akrinayaana isagaan musxafkii taaban bay xasilaysa ta kale waxaa dhici karta in cid kale u qabato waxaa dhici karta korka inuu ka akriyo marka labadu mutalaazimaan ma aha sidaas iyadaa bay ku jawaabeen xadiidka sagaal iyo toddobaatanaad wa can anas bni malikin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wasalam ixtajama wasalla walam yatawada akhrajahu daara qutniyu walayana anas ibnu malik waxaa laga soo wariyay ilaa raaliha ka noqdee inuu nabigu sala allahu alayh wasalam ixtajama inuu istoobay waa toobinkii wasallaa dabeedna uu tukaday walam yatawadda walxaal lam yatawadda aanu weysaysan ayuu markaa tukaday akhrajahu daara quniyu daara quni baa markaysaga sunankiisa kusoo wariyey walayana xadiiska markaysaga waa daciifiyey bimacnaa waxa wey waa jirciyey xadiiska oo wuxuu ka dhigay xadiis jilicsan bimacnaa waa daciif buu ka dhigay oo waxa uu yidhi markaa daara quni sanadka xadiiska waxaa ku jira saalix ibnu muqatil nin la yidhaahdo qawi ma aha ninkaas qawi ma aha marka xadiiskii waa daciifiyey ilal kalena waa leeyahay xadiiska oo lagu daciifinayo oo aan ahayn saalix ibnu muqatil oo keliya culamada kale xadiidka daciifsay waxaa ka mida bayhaqi waxaa ka mida nawowi waxaa ka mida ibnu muraqin yani ahlu cilmigaasaa ka mida markaysaga culamada xadiiska daciifiyey marka waa xadiis daciifa xadiiskii hore wuxuu tilmaamayay dhiigga qofka ka soo baxa oo khaasatan sanka ka yimaada inuu waysada jebinayo kanna waxaa laga qaadanaya markaysaga markaa hadduuba asaxo ma asixine inaanu waysada jebinayn markaysaga dhiigga toobinka ah ee toobinka kusoo baxa marka calaa kulli xaal xadiisku ma asixin mar haddaan xadiisku asixinna oon baabkaa waxba ka asixin waxaa loo noqonaya albara'atu alasliya ayaa loo noqonaya oo dhiigga qofka ka soo baxa sanka ha ka soo baxo ama meel kale ha ka soo baxo haddaanu sabiilooyinka ka soo bixin sabiilooyinka ka soo bixin waa maxay labada waddo haddaanu ka soo bixin meesha laga kaajo iyo halka laga saxaroodo labadaa haddaanu ka iman ee jidhka meel kale oo dhan uu ka yimaado waysada inaanu jebinayn baa raajixa bara'adii asliga ahayd baa la cuskanaya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka